waa hagaag idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban melo laba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ay qoraan hoosoo xulba dhegeystayaasha aan halkan si toosan iskula wadaagna dhegeystayaal raallihaada raalliga dabcan naga noqda iyadoo wargeysada waxyar ay naga yara soo daheen halkaan ka raaligelina saaxiibaya laakiin intaan ka gaarno iyo weliba saaxiibada qeybaha dambe hadduu ay bahraalli ka noqda dhammaantiin arooryo suuban eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaan filayaa si qurux badan inaa kusoo wada kaakacdeen iskana warqabtaan xaaladaha ay degan yihiin buuq dhibaato inaysan jirin aan filayaa allah inaga hayo dhibaato oo xuliba waa tahay dhegeysta bal aan soo qabto bal wargeyska saaka ee gacanteeda iminkan ku jira waa wargeyska daily nation halkan saaka wuxuu ka hadlayaa fadeexad waana fadeexada dhankee talow ka socotaa wargeyska wuxuu saaka boggiisa labaad iyo saddexaad halkaasi uu faahfaahin macluumaad ka qoray haddaba maxaa laga qorayaa waxaa laleeyahay k c b e scandal waa iskuullada hoose dhexe ee primariga ayaa laleeyahay hadda inay fadeexada markaasi kusoo wajahan tahay ama ay ku wajahan tahay dhegeystayaal waxaa dabcan maxay ku dhacday ilaa iyo afar qodob ay halkan markaasi lagu xusay laakiin marka hore bal fadeexadda ayaan isdul istaagaynaa waxaa laleeyahay waalidiinta hadda waxay markaasi isku xiriiriyeen ama sidoo kale ee aada ilcaqaad ula samaysteen maamulayaasha iskuullada hoose ee primariga loo yaqaana dhegeystayaal iyo macallimiinta halkaas iskuullada hadda dabcan laleeyahay grade seen caruurta laga rabay ayaa loo bootinaya fasalka sideedaad parent dabcan inkastoo waxaa leeyahay waalidiinta kuma faraxsano caruurta ee manhajka c b c laakiin hadda waxa ay sameynayaan musuq maasuq oo waxaa laleeyahay caruurta ayaa dabcan laga bootinaya grade seen waxaana loo diiwaangelinaya imtixaanka qaran ee k c b e ee sanadkan labada kun saddexiyo labaatanka iyaga laga dabcan ay ka cararayaan culeysyada iyo dhibaatada iyo waxyaalaha markaas isqaban la ah sida wargeyska halkan saaku ku tilmaamayo waana fadeexad hadda baaritaanada lagu wado iyadoo horaan wasaaradda ay ka degtay lagu sheegana in data ama waxaa loo yaqaana dhegeysta exam registration data loo adeegsan doono ama sidoo kale lagula socon doono caruurta ee fasalka grade seen loo yaqaana dhegeysta ee manhajka ee c b c hadda socdo lagula socon kara dhegeystayaal haddaba tani ayaa soo shaabaxday kadib baaritaano dhacday iyo sidoo kale la ogaaday tirada markaas isdhintay caruurta ee grade seen waxaa sidoo kale la sheegaya in sidoo kale been ama dabcan folsing ama been abuur markaas waa ardayda loogu sameynayo ama personal record ama loo diiwaangelinayo iyadoo laga tirtirayo dabcan ciwaanka lagu tixraaco mise lagu dabagalo ama dabagalka ee academic waxaa footprint loo yaqaana dhegeystayaal oo cuniga fasalka ama grade seen niimska lambarka uu leeyahay dabcan laga tirtiraya laleeyahay iyadoo dabcan wado dheer loo marayo si looga tirtiro kadibna cunigaasi fasalka sideedaad ugu diiwaangalo ama ay ugu fudato waalidiintana lacag iyo maqarashaad ay ku bixinayaan taasoo lagu sheegay inay tahay mid ganaaxa dhibaato culaysna ay kala kulmi karaan cunigana dabcan iyo waalidiinta ay dhibaato markaas usoo jeedinayaan waxaa leeyahay isla sidoo kale xaqiijintiisa ee magaca iyo sidoo kale tixraaciisa ee manhajka c b c waxaa leeyahay dabcan waxaa loo dabcan oo la gelinaya new school ama iskuul kale ayaa markaasi loo wareejinaya cuniga ayagoo markaas cilaaqaad ama heshiisa ka dhexee iskuulka cuniga horaan uu akhrisanaya iyo iskuulka kale loo bedelayo taasi waxaa markaas leeyahay dhexda waxaa u taagan dabcan waalidiinta oo markaasi kanna la heshiinaya kan kalena lasii heshiinaya kan uu u fudaynaya sidoo kale magacii iyo sidoo kale warqadii u qoraya inuu cunigan fasalka sideedaad hadda uu toos u gelayo sidoo kale grade seen uusan ahayn waana arrimaha hadda markaasi kusoo badanaya laleeyahay sanadkan labada kun saddexiyo labaatanka kadib baaritaano wargeyska uu sameeyey iyo sidoo kale baaritaano ay samaysay waxda wasaaradda waxbarashada dalka lagu ogaaday in hadda culeyska ay sidoo kale ay haysto waalidiinta balse si qaldan ay u adeegsanayaan ama si qaldan ay isticmaalayaan waana fasalka sideedaada dhegeystayaal ee k c b dhegeystayaal musuq maasuq hore leh fadeexada hore leh ayaa hadda la sheegaya in manhajka waxbarashada ay hadda soo gashay dhegeystayaal iyadoo horaan waxbarashada laga calaacalaya dabcan raalli hada iyadoo imtixaanada qaran oo horaan laisku haystay oo isdabamarin hadda waxaa leeyahay fasaladay gaartay in ilmaha laga bootiyo iyadoo macalimiinta lala heshiinayo toosna loo gelinayo dhegeystayaal fasallo kale ama fasalle markaas aysan gaarin caruurta dowladda ayaa hadda dibadhaaca markaas ku sameyneysaa ama dabagal ama tracking ama dabagal ku sameyneysaa dhegeystayaal progresska ee caruurta markaas waxbarashada iyadoo ay sheegtay in dabcan unexplain spike waxaa loo yaqaana dhegeystayaal loo adeegsan doono ama waxyaalaha aan markaas faahfaahin ama macluumaadka aan loo hayay dhegeysta lambarada lagu diiwaangeliyey ee fasalka k c b e fasalka sideedaad weeye k c b e candidate ayaa hadda markaas dabagal ay ku sameyn doontaa iyadoo waa tracking ama dabagal ay ku sameyn doonto halka caruurta ay waxbarashadooda gaarsiisan tahay waana fasalka sideedaada dhegeystayaal iyo sidoo kale grade seben ayaa hadda la kala saari layahay ayadoo dowladda ay sheegtay in grade seben loogu talagalay dabcan fasaladooda iyo weliba waxbarashadooda gooniga aysan sidoo kale la mid ahayn fasalka sideedaad ee dhegeystayaal ee k c b e oo hadda markaas sanadkan waxaan filaya sanadka dambe inay u dambeyso sida aan qabo ee labada kun saddex afar iyo labaatanka laakiin hadda waxaa leeyahay waalidiinta ay sii hordhacayaan oo waxay u dulqaadan layihiin manhajka c b c dhegeysta waa hagaag boggiisa labaad iyo saddexaad iyo halkaas wargeeska qoraya dhegeystayaal wargeyska waxaa la leeyahay boggiisa toddobaad dhegeystayaal ciidamada difaaca dalka ama k d f ta waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ayaa hadda cagta marinayaan dhegeystayaal dhammaan meelaha ama ay dhibaatada ka taagan tahay ama dagaalada ay ka taagan tahay iyo sidoo kale weerarada ay ka socoto ee dhankaas iyo dabcan turkana ah sidoo kalena westbacod baringo meelo fara badan ayay samburu meelo ilaa lix ka kooban ayaa hadda markaasi ay gacan ka siinayaan ama garab ka siinayaan ciidamada booliska halkaasi ka howlgala kuwaasoo difaacya waa dabcaas kuwaasoo weeraro ama ciidamada booliska weerare ay ku hayeen kuwa markaas dabcan lagu tilmaamay burcad xoolaha dhacdo oo halkaasi ewaarsasho ay ka wadeen ugu dambeysay waa dabcan muddooyinkii ugu dambeysay ilaa iyo lix iyo toban askar ayaa ku dhimatay intiirada hadda u dambeysay waxaana hadda la sheegayaa in garab ay siinayeen ciidamada difaaca iyadoo shalay markaasi lagu arkay dabcan kifaaru ama dabcan waa gaarida baabuurta gaashaaman ama sidoo kale baabuurta ciidamada lagu garto ama astaanta ay ku yihiin difaaca dalka mise militariga ayaa halkaasi roondo ka sameynaya sidoo kale wadooyinka halkaasi maraya shalay iyagoo dabcan ku abaabulan sidoo kale doonaya inay gacanta markaasi ku soo dhigeen amarkan ayaa imaaday kadib markii wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale ay sidoo kale madaxweynaha dalka ee arrintan ay sidoo kale sheegeen inay garab siiyaan sidoo kalena xasilooni halkaasi lagu soo daabulo si dhibaatada ay halkaasi uga soo yaraato dhegeystayaal weli waxaa markaas la sheegaya in dabcan dadka halkaasi dadka halka ku dhaqan qaarkood ay ka qaxayaan guryahooda ayna aadayaan meelaha kale ama magaalooyinka kale taasi ayaa hadda dowladda laga dabcan dabcan dowladda ay sheegaysa in dadka meelahooda ay ku ekaadaan iyadoo ammaankoodana la sugayo sida warbixinta boggiisa toddobaad saaka halkan uu ku qoraya dhegeystayaal waxaa laleeyahay dabcan warbixin haddana soo baxday ee boggiisa afraad waxaa laleeyahay dabcan ruto sco ruto ayaa hadda markaas ku guuleystay markii loo furiyo laba dhinac markii waa laba dhinac ee waa dabcan laba dhinac markii loo fiiro ama loo waa saddex meelood laba markii loo dhigo waxaa leeyahy waxaa ku guuleystay ruto ee dabcan iska qabsiga sidoo kale dhanka baarlamaanka waa dhanka raila odinga tani ayaa imaanaysa kadib loolanka iyo hardanka ee dhanka siyaasadeed iyo sidoo kale gudaha iyo weliba baarlamaanka ayaa halkan dabcan hardankooda u dhexeeya tan oo soo bilaabtay tan iyo markii doorashada laga soo baxay dhegeystayaal oo dabcan labada dhinac qofna uu guuleystay qofna markaas guuldarra ay soo baxday waxaa dabcan ay imaatay in lagu kala hardimo sidoo kalena lala heshiiyo dabcan xildhibaanada qaar ee baarlamaanka kuwaasoo dabcan hadda uu doonayo madaxweynaha inay u fududeeyaan in la meelmariyo qaabaha istaraatiijiga iyo meelaha markaas asaga uu ka hooseeyo ama sidoo kale awooddiisa ay ka hooseyso ee qaybta mucaaradka ayuu doonaya markaas inuu iska dhiso sida wargeyska saakalku qorayo waxaa markaas la adkeeyey arrimaha iyo cilaaqaadka iyo xiriirka ee madaxtooyada iyo sidoo kale qaybta mucaaradka iyadoo qaybta hadda la dardargelinayo dhegeystayaal in ay dabcan la kala dhantaalo qaybaha dabcan lakala qayb waa qaybta markaas aadka ugu ad adag sidoo kalena u janjeero dhanka mucaaradka in hadda la doonaya in uu ka kala dabcan u kala furfuro dhegeystayaal tani ayaa imaanaysa kadib markii jubilee qaar ka mid a xubnahooda ka kooban ilaa iyo soddon ay sheegeen inay garab ay siinayaan sidoo kalena la shaqeyn doonaan madaxweynaha dalka dhegeystayaal laakiin waxaa hadda hadalladaasi ayaga iska caabiyey sida muraade iyo kioni oo markaasi jubilee ay sheegeen waa dabcan waa waa keni kega iyo sidoo kale aadan keynan ay sheegeen in xilka markaas ayba ka qaadeen ayagana isku kala wareejiyeen dhegeystayaal aadan keynan ayaa ku-xigeenka jubilee laga dhigay halka sidoo kalena kioni isagana waa dabcan waa kega waa isagana uu sheegay inuu noqonayo qofka markaasi xisbiga u weyne jublii ama xoogayaha guud ee xisbiga jublii dhegeystayaal laakiin hadalladaasi waxaa beeniyey shakhsiyaadka ee muraade ayaa sheegay in hadda uu dabcan iska difaacayo sheegana inuu yahay ku-xigeenka dabcan waa ku-xigeenka dhegeystayaal xisbiga jublii saasuu sheegay in hadda dabcan la maran habaabin karin xisbiga iyo weliba saaxiibada ka tirsan ama waa gudiga guddiga jublii iyo sidoo kale saaxiibada markaasi ka tirsan oo ula jeedo xildhibaanada iyo sidoo kale kuwa qeybta ama memberska ka ah ayuu tilmaamaya hadda in ay taasi aan maalmo keli ah lagu furfuri karin ama sidoo kale lagu kala geen karin xisbiga jubilee uu sheegaya xisbiga inay markaasi gacanta ugu jirto sidoo kalena maamulkeeda uu hayo markaasi madaxweynaha dalka wuxuu leeyahay tani waxay hadda markaas tira taagay waaxda diiwaangelinta ee xisbiyada dhegeystayaal iyo waa xisbiyada dhegeystayaal sida markaasi shalay waxayna sheegaysaa the office has been taken note waxay leedahay waxaa dabcan xafiiskeena uu markaasi soo gaartay dabcan sharaxaad oo markaasi ama soo gudbin markaasi kadib qeybta waa qeyb markaasi xisbiga jubilee xalinteeda ama dibuxalinteeda dhegeystayaal mitinka ayaa markaasi si waxay leedahay mitinka ama kulanka ayaa markaasi dhacay si wanaagsan iyadoo markaasi lagu convince garaynayay sida dastuurka markaas uqamase lagu eegaya sida dastuurka u qabo dhegeystayaal waxaa sidaasi tiri ani dirito oo markaasi ah political reparty registrar waxaana tani iyadana sheekadaasi waa socotaa hadallada ee markaasi ka imaanaya xisbiga jubilee oo hadda dabcan intiisa badan ku biiray qeybta markaasi madaxweynaha dhegeystayaal sheegana laakiin may sheegin in xisbiga ay ka baxayaan lakiin waxay sheegeen in xubnihi markaas ugu sarsare jeremiya uu ka mid yahay iyo sidoo kale muraade ay meesha ka tuurayaan sidoo kalena kioni iyo sidoo kale aadan keynan ay xisbiga gacanta u gelinayaan amase gacanta hadda loo geliyay sida ayaga ku kala saareen sidoo kale iskugu magacaabeen sida wargeyska bogiisa tobnaad saaka halkan uu ku qorayo faahfaahin iyo macluumaad dhegeysanaa soo qabsan karta faahfaahinta iyo macluumaadka halkaasi markaasi ku yaala dhegeystayaal madaxweynaha wuxuu sidoo kale maalinta shalayta sheegay iyadoo maalin shalay ahayd maalin markaasi cibaado ah maalin sidoo kale wadanka lagu ducinayo wuxuu leeyahay wadanka waa wadan markaasi duco ah waa wadan markaasi la doonayo in waqti walba loo duceeyo si markaasi dhibaatada iyo xaaladaha iyo waqtiga dabadheeraaday ee dabcan waqtiga abaaraha dabadheeraatay in markaasi allaha dib aan dabcan aan dib u xasuusanno sidoo kalena aan kulamo kala duwan aan samaysano oo dabcan ula jeedo in alla bari ah kulan shalay markaasi dadka iskugu jiray culamaa udiimada ee dalka dhammaan iyo sidoo kale siyaasiyiinta halkaas laga qayb galay waxuuna sheegay in mar waliba aan derdergelin doono sidoo kalena aan iskugu imaan doono si aan allabari u samayno oo xaaladaha iyo adag ee wadanka sixir bararka iyo sidoo kale abaaraha dabadheeraatay aan wadanka ilaahay uga barino wuxuu leeyahay tani waa keliya hadalkeena ama hadal halkudhigeena hadal kale noo ima banaano ilaa markaasi barwaaqo aan ka gaari karno wuxuu leeyahay waan isku soo noqonaynaa mar weliba oo sidoo kale maalin welibana waxaa cid weliba ka doonaynaa in ay markaasi allah xasuustaan ama sidoo kale ilaahay baryaan oo dabcan si dhibaatadan iyo xaaladahan wadanka uga bixi wuu leeyahay wadankan waa inaan ka dhigna wadan cibaada balse aan ka dhigin wadan mar weliba siyaasad ku mashquulsan iyo sidoo kale hilmaam ah sida uu madaxweyneha hadalka u dhigayo bogiisa shanaad ayaa faahfaahin halkaasi ka bixinaya dhegeysta weli idaacadda star f m cutub gobolku qoybari ayaa dhegeysanaysaan saaxiba dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibada waxaa markaasi imikan qaadka telefoonada siinaya sibal saaka sida kusoo kaakacin ku abaristeen maqalka idaacadda iyo waxyaalaha markaasi la hadlahaya deegaan tuulooyinka meelaha markaasi kala duwan ay ku kala sugan yihiin eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa lambarada mar kale si toosaan ugu celiyo waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska dhegeysaa qadka telefoonka u hore saaka subax wanaagsan inoo dahfura walaal soo dhowo subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa saaxib maxamed tabadan oo joogo xaafad geela gargaarka dhisa buri soo dhow maxamedow
maasha allah alxamdulilah ilaahay baa maal iskale aad baan usoo nabadkacanay marka dhageystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalinta idima ahaato barwaaqada caafimaad aad baa umaadsantahay maxamedow saaxiibakaas umaadsan yahay walaal soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamay yuusuf wakad waa cumar khayr oo joogo maalin mandhara soo dhow cumarow
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana sii aad ayaa jawiga u degan yahay maanta waxaan leenahay abaartan allah naga soo bixiya oo waxa waaye dadkan muslimiinta oo ayagana soomaaliya ku dagaalama gaar ahaan dhulka dhankan oo somalilan xaggeed waxaan leenahay ayagana nabad allah siiya marka dhammaan dhegeystayaalka iyo macna staafim inta ku xiran masaaxig waa salaamaya shukran wuu mahadsan yahay cumar akhyaar xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
الراديو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود وانكو سلام صباح ونكسن ساكي جارة كورا الحمد لله إلهي مال أنت الأولى نوالا كوبريسن هيا وقتي وقتي ما أنا المقلين يمكن هذا التلوين هذا وانقارني الدنيا واحد واحد جرى موقنا واحد صوب بعدون هيا إلهي وما علينا النواد نواد نواد إلهي ونسي علينا haddii adalayd iska badan yahin waxaa isjela-aana iska jirtaa masalani wota waa laga camaadayayaa marka iskuullada sii sheegaysa rabshad baa ka socotaa oo iskuulkii junior secondary waa lagu rafaasanba haye waxaaba ka dara masalan bremer kale hadda qariibo intaasu kun kun iyo intaasu cunug baa fasal baa bay leeyihin oo meel wax loo akriyo haye oo ilmihii toban toban intaas haddiid aragto markaas fasalka tagto waad yaabaysa haye marka wallahi dowlad culaysay soo kordhisay waxaa leeyahay dowlad culayskaas bal waxa ka qabato si dad waktigii la fahmo kulley ma dhow meeshan waktigii la fahmo marka culays baa jira culayskaas waxaa leeyahay dowlad bar culayskaas ha ka qaadaan leeyihin dadka oo bar waxa ka qabato si shukran loogu fasaila ilmaha akhriskood aad baa umahadsantay maxamuud daahir raqani umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaale subax wanaagsan ملائكة كل باتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو بابا maayka ku dhawaato waa macalimo wax agar dheer asoo ahaa magarad هي حقريرة كورا nairobi see lagu ahaa intaa ka warqabtid ما شاء الله الحمد لله ilaah baa mahadle abow xagar dheer saaka waa isku toosan tahay ilaahay baa mahadle wax dhib ma jiro intii dhimasa allahu naxariisto ma maqashaa آمين intii bugto allaha caafiyo ilaahay colka nabad allah noogu bedelo assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حقا كلا قدك تلفونك سودو ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكم أغلى يا سودو
wax wanaagsan walaala subax la mid ah ruqyo soo dhow
waa dhow walaala maasha allah nabad ee ku waagbrisan wax dhib mala ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah haye iskow hadalhayn doo ilaahay mahadis culays culays ilaahay umada islaamka ka dulqaad wax wanaagsan aan lay dhagaystayaasha macaadiga dhammaan shukran aad baad maqsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ee walaal qaale aad baan ku salaamayaa indha oran county mandheero waay ma garas soo dhow
ee waan dhawahay jilada mandheero aad buu degaan alxamdulilah wax laga hadalaayo malaha wax kastoo saa allah subxaana watacaala ugu targeliyeen ma garatay mhm
ee dhammaan wariyaasheena qaali aan aadka jecelnahay dhammaan dhegeystayaasha qaali waxaan leeyahay sabab cana wanaagsan walaal qaali aad baa ku salaamaya shaqo canaan ku leeyahay shukran aad baad maqsan tahay gabadhaas mandheere xigaha kale walaal soo dhowow waan ku salaamayaa magacaaga waan ka xumahay qadku durba ka baxay dhegeystayaas walaal soo dhowow walaal waan ku salaamaya subax wanaagsan صباح وناسن صباح وناسن سبو مدير أنا بدي خير عليك مفي أنت الحمد لله بابا
أتبع والله أنا الحمد لله و و و ح- الدنيا حالك waa sax
استفي عنا الله سبحانه وتعالى لنا نبض الله كسر دبالة نبض الله كسر دبالة aamiin shukran
أيوه star f m subax wanaagsan soo dhowow halkee joogtaa maxamedow kurow ka waran saaka xaaladaha way degan yihiin soo ma ahan aad baad umahadsan tahay shukran shukran umahadsan yahay dhegeystahaasi walaal soo dhowow
facebook waa qorreer burbur soo dhowow qoor dheer
waa dhibayo sosow haye
wallahi xaafada burbur waa faxta xawsiila ugu targalay haye hadii dhegeystayaasha waan idin faraha muddo sidaas caanoon mahadnay ilaahay alkaa ilaahay alkaa ka soo wajiyaan leeyahay maxaa yeele wallahi dad waxaa la sheegay la mirbeeleen gaajo bakado haye
marka wallahi stress oo jilgan carar afad oo la mirbeeleen oo la sheegay waxaa soo xasuustaa xadiidka xadiidka abu hurayra radiallahu waana abu hurayra radiallahu canhu yani xadiidkiisa markuu dhahay ee gaajo la mirbeele markaan gaajo la mirbeele ayay asxaabta ay ay quraan isaareen oo yani ay diin ugu akhriyeen oo dhahay camal oo abu hurayra xadiidkiisa ka sheekeyna ee soo xasuusta dadka la mirbeeleen gaajada marka waxaan leeyahay alka ilaahay ha ka qaboojiyo oo barcad ilaahay bogooda isu mari ayaan leeyahay oo ku salaamay
shukran way mahadsantahay gabadhaasi Eh, soo dhow walaal magacaaga
baadhawaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa macalimiin salaam waaye ما معلّة سلو
maasha allah wallaahi baadhawaa dhib ma jiro هذه عاد caabuddaan ka barin nabadaan ku barin alxamdulilah isguulaha iyo dugsiyin waa la kala aaday wallaahi muslimiinta dhibka haysta allaha ka dulqaadaan leenahay anagana jir xanuun aan ugu dhacay maalinta nalaga xiri maalinteeda maanta aynu sideed noo tahay waxaan leenahay maslaxa kheyr qaba shaqo iimaan leh allah noo furaan leenahay muslimiinta kulli ilaahu naxariis usoo dejiyaan leenahay shaqaalada istaafan walitafatahayusalaan insha allah shukran soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu macallan maxmed cabdullahi barbuube soo dhowow
si ilahay ugu talagalay bay wax kale ugu kala socon nabad iyo barwaaqo iyo dhib ma jir jilaal iyo kulayl mooy waan iska fiicannahay barwaaqa iskuullada waa la aaday dugsi waa la aaday dukaamada waa la furay si ilahay ugu talagalay intana waa un dagaalka laasacaanood midda kale shalay waa isoo geli waaye maalinka reediyoga yaa daraal ahayd magaxa waa hambalyeynaya star f m
shukran aad baad umahadsan tahay ha noolaataan laya star f m aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
magaciida waa diraqa waaja bisalaan joogo mandera county gaar ahaan qaaliyo wo diraqa marka application haye
nabadgelyo caafimaad ayaan ku baranay ilaabaa mad iskale hadalhayntana waxaa waaye webiga daawo biyihiisa oo qalalay oo biyo la-aane alxamdulilah ilaah agtiisa ka imaaday midda kale waxaan leeyahay dadka beeraleyda weliga ku sugan dadkii walaalahen oo kor jiray xoolamaf jiraana wax yar oo soo horay kashay lasoo galeen weliga imaadeen ha loo dulqaato nin walba waxa loo ilahay ku oo beerta ku yaala halwalo cuno anaysa naxariisanna ummadaas walaalaheen oo baabacsan oo korka imaaday er iyo
shukran aad baad umadsanta wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow walaal soo dhowow waan ku maqlayaa waa tahay dhegeystayaasi waan ka gudbaya xeegaha kalan siinaya star f m soo dhow walaale
walaal waan dhawaay waa ibraahim joogo kurbis kurbis halkay ka tirsan tahay
waa dhanka galba tula
tula
galba tula haa soo dhowow haye see lagu yahay saaka xaaladaha dhankaas
alxamdulilah nabad baan saa kuwaa garisanay nabad baan sheegaynaa mhm
dhegeystayaasha subax wanaagsan baaley adeena waan ku salaamay shukran aad baa umahadsan tahay waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaanu ku mahadsantihiin dhegeysiga xulashada idaacadda star f m dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo amirayaa dhegeystayaasha hadalhayntu siday kusoo kakacin ku abristeen la socodka dhegeysiga idaacadda star f m saaxiibayaal iyo dhegeysiga xubinta wargeysada oo maalin waliba halkan ka dhegeysta marka laga reebo sabtida iyo xadda ah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolba joogtaan iyo suulbaadna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka subax walba oo isniin arbaca iyo jimco iyo aad ka maqashaan warbaahin kasta waa subaxnimo arbaca taarikhdan waxaay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka waxaan si wada jir idinkugu daadihin doona anigoo musaa ismaaciil weliba yuusuf baked aalab waxaan uu ku eegnaa arrimaha siyaasadda waxyaabaha markaasi dalka ka taagan iyo xaaladda markaasi waxyaabaha dalka ku cusub iyo xaaladda dalka ka taagan ayaan uu ku eegnaa dhegeystayaal mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan haddii aad ku sugan tahay ismaamulka nairobi waxaad naga dhegeysanaysaan hal eber shan dhibic sagaal ismaamulka wajeer waxaad nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex marsabitna waxaad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba ismaamul xebeedka mombaaso iyo guud ahaan gobolka cost waxaad nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan ismaamulka hisiolo sidoo kale deegaanada balambala iyo lagdera waxaad naga dhegeysan kartaan hal eber saddex dhibic labo sidoo kale muqdisho sagaashan iyo toddoba dhibic eber ayaad naga maqlaysaan mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan gaarisa dhadhaab iyo masalaanina sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga maqlaysaan mooyaale waxaad naga dhegeysanaysaan sideetan iyo toddobo siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal habasweyn waxaad naga maqlaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex dhegeystayaal sidoo kale waxaad naga dhegeysan kartaan barteena internetka ee w w w star f m c o k e halkaas ayaad kala socon kartaan wararka idaacadda iyo weliba barnaamijyada dhegeystayaal sidaan idiin sheegay dhanka iyo ismaamulada ee kala duwan amaba waa dabcan mawjadaha ismaamulada kala duwan ayaad naga maqlaysaan waa tahay barnaamijka waxaan markaasi ku eegi doonaa dhegeystayaal arrimaha la xiriira dhankaasi iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha ee i b c guddigan oo wakhtigiisuu dhammaaday dhegeystayaal ayaanu eegi doonaa iyadoo aan ogsoonahay sidoo kale dhankaasi iyo waa shalay ama maalinkii shalay aheyd madaxweynaha dalka william ruto oo isagu markaasi soo haysiiyey boosas ka bannaan guddiga doorashooyinka laakiin waxaanu eegi doonaa taariikhda guddigan dhegeystayaal isqabqabsiga markaasi uu soo maray ama guddigan markaasi aan ogsoonahay waxa uu soo maray ee isqabqabsiga iyo weliba waxyaabaha markaasi shakhsiyaadka iyagu guddigan hogaamin kara iyo kuwa markaasi waxyaabaha laga doonayo ayaanu eegi doonaa hadduu eebe yidhaahdo iyadoo aan ogsoonnahay in marar badan ay dhacday in natiijada guddigan uu shaaciyey ee markaasi la igu heshiin waayey oo mucaaradku ama qofka markaasi isagu doorashada mid ka mid ah waa qofka laga guulaysto isagu uu mar walba sheego in doorashadaasi ay tahay mid markaasi aan xalaal ahayn laakiin waxaa maalinkii shalay aheyd ilaa iyo waxaa leeyahay lix markaasi jago ama lix boos oo ka bannaan guddiga i b c ayaa lasoo haysiiyey dhegeystayaal arrintan ayaa ku soo hadisa kadib markii uu markaasi dhammaaday ama ay dhammaysteen muddaxileedkii ay xafiiska ku joogeen guddoomiyaha guddigaasi wafula jibukati iyo weliba cabdi guuliye oo isagu ka mid ah xubnaha sarsare ee guddiga doorashooyinka boya molu oo isaguna sidoo kale ka mid ah xubin sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka taarikhdu markay ahayd toban iyo toddobadii bishii hore ama bishii koowaad ay ahayd markii ay shakhsiyaadkan markaasi wakhtigoodu soo idlaaday kadibna waxaa bannaanaaday jagooyinkooda iyo weliba boosasko ay hayeen ama ay soo hayeen ilaa iyo in ka badan lix sano ee lasoo dhaafay laakiin hadda dhegeystayaal waxaa la sugayey inuu soo xiysiiyo jagooyinkan madaxweynaha dalka william ruto oo isagu sidaasi sameeyey maalinkii shalay aheyd laakiinse waxaan ogsoonnahay guddoomiye ka-xogeenkii hore ee guddiga juliana jerera iyo sidoo kale francis wanderi iyo justus nyanganya ayna iyaguna iska casileen jagadoodu sababta iskaga casileenna waad fahmi kartaa dabcan oo waa in markaasi ay ku qanacsaneen natiijadii doorashadii madaxtinimo waan ognahay iyada iyaga oo ay weheliso gabadha lagu magacaabo irene masite ayaa waxa ay sameeyeen in ay sheegeen inay beri ka yihiin natiijadii uu ku dhawaaqay wafula jabukati waa dabcan lix iyo tobankii bishii sideedaad taasi oo uu sheegay in ruto uu ku guuleystay doorashada iyaguna inay intay warsaxaafadeed qabteen ay sheegeen in natiijadaasi aysan ku qanacsaneen sidoo kalena beri ka yihiin oo ay sheegeen in markaasi wax isdabamarin uu jiray kadibna waan ogsoonahay buuqii iyo weliba keylida ka dhalatay waxaana loo xubno ka tirsan baarlamaanka ay sheegeen ayna dooneen in baaritaan lagu sameeyo guddi ayaa loo magacaabay guddigii intuu baaritaanada waday way iscasileen saddexdan laakiin hadda waxaa soo hartay oo keliya irene masite irene masite kuma jirto booskeeda hadda boosaska ama shaqooyinka lasoo dhejiyey shaqooyinka lasoo dhejiyey waa lix maadaama toddoba ay yihiin xubnaha guddiga marka lagu daro guddoomiyahoodu marka waxaa laleeyahay dabcan iyaduna waxaa laga warsugayaa inay isdifaacdo oo hadda waxa ay hor markaasi hor taagan tahay ama ay hor fadhisaa guddigan iyo tribunalka loo yaqaano iyagu baaritaanada ku sameynaya sidoo kalena xaqiiqda soo bandhigaya waan ogsoonahay kol hore in loo yeeray oo markaasi loo sheegay inay isdifaacdo laakiin haddana ilaa iyo hadda baaritaanadu ay socdaan iyadoo booskeedu kuma jiro boosaska markaasi lasoo haysiiyey maalinkii shalay aheyd dabcan hogaamiyaha qaranka isagu waxa uu sheegay in qof kasta oo markaasi uu doonayo oo kenyaana sidoo kale markaasi u arko inuu u qalmo jagadan ama jagooyinkan kala duwan ee lasoo xaysiiyey inay soo xariistaan ama soo dirsaan codsiyadooda si markaasi wadada saxda ah ama wadada markaasi broseska ay u maraan dabcan yuusuf waxaan ogsoonnahay in arrimahan ay soo jiitamayeen sidoo kalena ay markaasi marka ay qayb ka ahaayeen waa jegada guddoomiyaha iyo jegada guddoomiye ku-xigeenimo iyo afartaasi xubnood ee kale waa lix haysaasi ku yihiin waajagooyinka la doonayo laakiin xitaa qofka isagu markaasi la siinayo jegada guddoomiyenimo waxaa la doonayaa inuu yahay qof markaasi u qalmo inuu noqon karo garsoore ama jaaj noqon karo waa shuruudaha xitaa laska doonayo qof sharciga soo bartay ayaa la doonayaa inuu markaasi noqdo guddoomiyaha guddiga hadda yuusuf mucaaradka iyo sidoo kale muxaafadka arrintan sidoo kale waa laisku geli doonaa waana qodobka aan markaasi aan doonayna inaan ku faahfaahino barnaamijka marar badan marka ay timaado howlahan oo kale waa dogsoon tahay kenya kwanza hadda oo dowladdu haysato oo ruto uu hogaaminayo yaa mucaaradka azimiyo ee raila odinga uu markaas isaguna hogaaminayo arrimahan waan waa markaasi sida soo shaacbaxaysaba waxay noqon doonaan kuwo markaasi isku dagaala sidoo kalena hardan weyn u gala sababtoo ah xitaa waxaa leeyahay arrimahan yuusuf hadda markaasi boosaskan banaanaday iyagu waxay ku doodayaan xitaa kenyaanka qaarkood waxyaabaa iska dhaadhiceen waxaa ka mid ah in doorashada ama doorashada twenty twenty seven ay xitaa ku xirnaan doonto mararka qaar markii loo eego waxay leeyihiin xubnaha hadda markaasi daneynaya iyaga boosaskan kala duwan durbadii baa yuusuf waxaa jiray wax hadda laisku haysto oo qaab markaasi ah in qaabka loo soo xulanayo waa xubnaha iyagu markaasi doonaya shaqooyinkan ama jagooyinkan kala duwan iyadoo wax laga bedelay qaabkii hore ee loo soo xulan jiray xubnaha hadda waxaa loo yaqaano the i e b c amendment bill twenty twenty two ayaa waxaa leeyahay waxaa markaasi ay doonayaan ama dabcan baarlamaanku in ay qeyb ka noqdaan ama wax isbedel lagu sameeyo sharcigii hore hadda qaabka lagu sameynayo waxaa ka mid waxay leeyihiin dadka soo xulanayo waa in lagu daraa laba qof oo markaasi lasoo magacaabay hal nin ama hal qof oo rag ah iyo qof dumara in markaasi ay qeyb ka noqdaan kuwaasi oo lagu soo xushay guddiga adeega baarlamaanka parliamentary service commissionka loo yaqaano marka hore afar ayaa laga soo xulin jiray laakiin hadda laba oo keliya ayaa laga soo xulinaya leeyahay qof rag ah iyo qof dumar ayaa laga soo xulinaya waa qodobka ugu koowaad sidoo kale hal qof ayaa laga soo xulinaya leeyahay public service commission waxaa loo yaqaano guddiga adeega dadweynaha sidoo kale political parties liason committee ayaa hal qof laga soo xulinaya waa guddiya markaasi arrimaha siyaasadda sidoo kale ururka qareenada law society of kenya iyaguna hal qofa laga soo xulinaya iyo laba qof oo iyaguna matelaya diimada kala duwan ee loo yaqaano interreligious council of kenya laba qof ayaa laga soo xulinaya waana shakhsiyaadka markaasi iyagu panelka fadhiisanaya sidoo kale qayb ka noqonaya broseska lagu soo xulinaya xubnahan arrintan waxaa leeyahay yuusuf waxaa kasoo horjeeda azimiyo ayaa kasoo horjeedanaya leeyahay mucaaradka waxaana taageersan oo si buuxda u taageersanaya leeyahay muxaafadka waa kenya kwanza waa halka ugu horeysa ee laska qabanayo xitaa inta aan la gaarin broseska oo aan ogsoonnahay in muran iyo buuq uu hareereyn doono baarlamaanka arrintan maahan markii koowaad yuusuf gabagabadii sanadkii hore inay hadeen filaya ama bilowgii sanadkan in arrintan ay sidoo kale jirtay oo mucaaradku iyagu sheegayeen in arrintan aysan macquul noqonaynin laakiin ruta quriis wuxuu leeyahay yuusuf xilligii uhuru kenyatta oo madaxweyne ahaa adinka ayaa sharcigan soo probos gareeyey waxaa leeyahay sharcigan waxaa markii ugu hore doonayan inuu meel maro waa b b i raggii taageersanaa oo aan ula jeedo raila odinga iyo weliba uhuru kenyatta iyo xulafadiisa ay doonayeen laakiin haddana waxaa leeyahay isla iyagii ayaa kasoo horjeesteen ruto isagoo hadlaya daraad waa maqlaysa hadalkiisa inuu lahaa adinka ayaa markaasi sharcigan marka hore garwadeen ka ahaa iyo waxyaaba lamid a marka waa halka ugu koowaad yuusuf ee iminka laiska qabanayo ayay markaasi tahay in shakhsiyaadkan ay kasoo horjeedaan qaabkan loo soo xulanayo shakhsiyaadkan yuusuf haddana markaad eegto xubnahan hadda baxayo ragna waxay u aqoonsan yihiin heroes ragna waxay u aqoonsan yihiin dembiilayaal ruto iyo dowladdiisu ama xukuumaddiisu iyo taageerayaashiisu jibukati iyo xubnaha kale si gaara labada xubneed ee kale ah boya molu iyo guliye waxay u aqoonsan yihiin dad haliyayaal ah dad iyagu markaasi waddanka badbaadiyey doorashadii lasoo raafay dad waddanka wax badan u soo qabtay ayay u aqoonsan yihiin laakiin rayla iyo kooxdiisu waad aragtay mar walba jibukati si uu caynayo waad aragtay inuu mar walba leeyahay waa dembiile inuu leeyahay halka uu mudan yahay in la geeyo waa committee uu leeyahay halka uu mudan yahay in la geeyo ama uu markaasi mataysto waa xabsiga uu leeyahay in xabsiga loo taxaabo dacwad lagu soo ogo waana qof dembiile ah ayuu mar walba dhahaa iyo weliba labadaasi xubnood haddana yuusuf arintaa markaasi iyaduna kale jirtay waxay tahay raila odinga afarta xubnood ee kale waa aanu soo sheegnay iron masit iyo nyagaya iyo jerera juliana jerera iyo weliba gudoomiyaha kale aan raxde waa ninka kale isaguna kala tirsan waa francis wanderi loo yaqaano ayaa waxa uu u aqoonsan yahay halyeeyo afartaasi waa halyeeye uu leeyahay laakiin saddexdan halyeeye ma ahaan waa dembiilyaal ruuto isaguna saddexdan ayaa halyeey u ah afartan ayaa dembiilyaal u ah yacni waa waxyaabaha ilaa iyo hadda iyaduna qeybka ay laisku haysto marka yuusuf waad ogsoon tahay doorashadii ama natiijadii uu ku dhawaaqay jabukati laba mar ayuu soo ahaa gudoomiye uu soo ahaa iyo weliba waad og tahay kii wixii halkaasi ka dhacay in doorashadii uu qabtay jabukati ee ugu horeysay ee madaxtinimada in markaasi david maraga uu sheegay inay ahayd mid markaasi waxba kama jiraana oo musuq maasuq ay ku dheehan tahay wax isdoomarin ay ku jirtay weliba in uusan doorashadiisa si wanaagsan qaabka dastuurka u qoraya ama sharcigu dhigay uusan u qaban waa doorashadiisa ugu horeysay jabukati tii labaad yuusuf maxay ahayd t gii oo raila odinga mar labaad uu kasoo horjeestay afarta xubnood ee guddiga doorashooyinka iyaguna ay kasoo horjeesteen iyo doodaasi iyo buuqaasi mar kale ka dhashay waad arkaysaa haddana arrimahaasi in ay noqdeen kuwa la isku qabtay oo yuusufow haddana aysan macquul ahayn ee leeyahay in mar kale hadda maahan marka u horeysay yuusuf oo sidan ay dhacdo waad og tahay waxaa markaasi isaguna doorashada maamulay isaaq xasan ninkaasi soomaaliga ah haddana isaguna arrintaasi si lamid ay qabsatay oo natiijadii uu ku dhawaaqay reela odinga uu kasoo horjeesaday oo wuxuu sheegay in isdoomarin iyo waxyaaba lamid a halkaasi ay ka dhaceen marka oo waxyaaba markaasi iska taagan laakiin hadda su-aasha meesha taalla waxay tahay waa shakhsiyaad ama saraakiin nooce ah ee markaasi uu guddigu doorashooyinka ama guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo i b c uu u baahan doonaa waa su-aasha meesha taal yuusufow shakhsiyaad micnaha doorasho maadaama doorashadu ay noqotay mid isqabqabsigeeda u batay mid wakhti badan ay soo jiitamaysay mid markaasi marar badan su-aalo laga keenay ilaa iyo hadda doorashada jabukati uu ku dhawaaqay uu raila leeyahay uma aqoonsani doorashadaasi ma aqoonsanin ninkii lagu dhawaaqay ee ruuto ahaana uu leeyahay uma aqoonsanin madaxweyne ay jirto dabcan waxyaabaa la isweydiinayo sidoo kale dhegeystayaasha iyaguna aynoo sheegi doonaan aragtiyadooda ee shakhsiyaadka markaasi iyagu la doonayo kuwa markaasi noqon kara kuwa mideeya mise ad yuusuf guddiga ayaa waxa uu iska yahayba guddi ku dheehan sidoo kalena ku dhisan noocan in shakhsiyaadna ay ku qancaan ama uu qanciyo shakhsiyaadna ay ku qanci waayaan waxyaabaha ay soo jeediyaan amase natiijada ay markaasi ku dhawaaqaan waa arrimaha markaasi meesha yaalla ee ilaa iyo hadda laysku haysanaya waxaan ogsoonnahay yuusuf in sidoo kale xitaa markaad eegto doorashadii labadii kun iyo toddobadii electionkii dalka ka dhacay waad arkaysay wixii halkaasi ka dhacay oo post election violence ayaa dhacay waa doorashada markaasi ugu halista badneed ee dalka ka dhacday sidan oo kale ayaa jiray dadka ugu koowaad ee eedda la saarayy waxay ahaayeen waa guddiga i b c waa shakhsiyaadka ugu koowaad ee mar walba eedda la saaray yuusuf mar walbo ay wax dhacaan doorashada markay dhacdo doorashadu markay dhacdo oo markaasi natiijada lagu dhawaaqayo shakhsiyaadka ugu cabsida badan ee markaasi ugu halista badan ee ugu welwelka badan waa shakhsiyaadkan iyagu ka tirsan guddiga doorashooyinka maadaama natiijadoodu la ogsoon yahay in dadna ay ku qanci doonaan dad ay ka farxin doonto dadna ay wadnaha jari doonto ama dadna ay markaasi ay ka xanaajin doonto ninka lagu magacaabay samuel kivuti oo markaasi waa ogta isaguna yuusuf oo xilligaasi maamulayay doorashadii labada kun iyo toddobadii wixii ka dhacay halkaasi waad og tahay marka mar walba laakiin dastuurkii labada kun iyo tobankii kadib waa la bedelay guddigu qaabka u shaqeynayo xubnihii waa la bedelay i b c markaasi loo bixiyey guddiga madax bannaan ee xuduudaha ama doorashooyinkii xuduudaha ayaa loo bixiyey yacni waxyaalo badan ayaa laga bedelay ilaa iyo haddana yuusuf doorashooyinku markay yimaadaan ilaa saddex doorasho a kasoo wareegtay xilligaasi kadib iyo iyo ba mid aan qayli laga keenin malahan mid aan qayli laga keenin ma lahan yacni shalay waxaan arkay yuusuf ninka markaasi lagu magacaabo weheliye maxamed weheliye oo isagu inta badan dadka inay dhegeysanaya aqaanaan aan filaya arrimaha markaasi ka faaluda ee dhaqaalaha sidoo kalena economista wuxuu soo qoraya uu markii lasoo xaysiiyey boosaskan uu yiri dabcan waa boosas wuxuu yidhi dhaqaale haddii la dhaho aad yani dhaqaale ka helayso oo yani mushaar fiican aad ka helayso baabuur fiican ama baabuur waaweynna ee lagu kaxeenayo ama baabuur qaali ah sidoo kalena security aad helayso oo ilaalaa lagu siinayo laakiin wuxuu yidhi waa markaasi naar oo adduunka naar ku ah ayuu yidhi yani waad fahmi kartaa wuxuu ula jeedo in buuqa iyo qaylida iska badan tahay waa kuwii jabukati ad yuusuf maalmihii uu baxayay khudbadiisa uu ku sheegay in xitaa loo hanjabay inuu ku sheegay in loo imaaday intaasoo jeer siduu sheegayay oo uu yidhi waxaan la dhahay doorashada wax ka bedela waxaan markaasi lagu qanciyey in abaalmarin la siin doono waxaan lagu qanciy uu leeyahay in lacag la siin doono iyo waxyaaba lamid a laakiinse waan iska diidnay uu leeyahay waana sababta mar walba uu william ruto u leeyahay jabukati waa hero waana markaasi halyey laakiin dhankan kale iyaguna ay u leeyihiin ninka waa dembiile oo isaguna mar hore ayuuba wixiisa sii meelaystay oo ay ku eedeynayaan in ruto uu dhankiisa jiray rutona uu leeyahay ninkan dhankayga ma jirina wixii ay shacabka kenyaanka markaasi meesha ku qorteen ama ay ku cedeeyeen ayuu noo akhriyay waxyaaba lamid ah waanu eegi doonaa qeybta labaad ee barnaamijka dhegeystayaal ayaanu ku eegi doonaa howlaha markaasi xiga ee guddiga i b c iyo weliba broseska iyo dhegeystayaasha iyaguna ina maqlaya iyaguna noo sheegi doona waxaa looga baahan yahay shakhsiyaad markaasi nooco ayaa loo baahan yahay maadaama sidaanu soo sheegnay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay ilaa afar ilaa iyo shan dhammaantood ay ahaayeen kuwa aan lagu qancin guddiguna markaasi natiijadii uu ku dhawaaqay qofka laga guulaysto isagu ku qancin iyo waxyaabaha laga filan karo ayaanu eegi doonaa sida dabcan barnaamijkaad ku maqlayseen faahfaahinta iyo weliba qodobada saaka barnaamijka markaasi diiradda ku saarayno waa dabcan jegooyinka hadda guddiga doorashooyinka xuduudaha ee i e b c markaasi ka bannaan waxaa madaxweynaha william ruto uu markaasi ku dhawaaqay lix dabcan oo jagoo ah oo markaasi ka bannaan guddiga doorashooyinka xuduudaha ee i e b c taasoo hadda markaas waddada u xarayso dabcan inay bilaabato qoritaankeeda laakiin maxay ku bilaabanaysaa waa su-aalaha hadda laisweydiinayo waxaa markaas lagu soo daabacay wargeyska ee dowladda maalinta shalayto ee afar iyo tobanka bisha ee labada kun waa bishan hadda socotay februaayo labada kun saddex iyo labaatanka madaxweynaha wuxuu markaasi ku dhawaaqay in markaasi lix ka mid ah toddobada dabcan guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay markaas jagooyinka dabcan hadda ay socoto sidoo kalena ay bannaan tahay cid walbana ay soo dalban karto laakiin waxaa hadda keliya dabcan baaritaana lagu wadaa irene msted oo markaasi ka tirsaneed shaqaalaha e b c kadib markii afartii waa dabcan doorashadii hadda muranka faraha badneed dhalisay afartii gooniga u goosatay oo markaasi taageerayay raila odinga dabcan ku sheegay inay sidoo kale qeyb markaasi ka noqon karin damaanadna ay sidoo kale siin karin dabcan dhawaaqidii doorashadii wadanka ee jabukati waxaa madaxweynaha u sheegay anigoo fulinayo awoodda ku xusan qodobka toddobaatawaa toddoba ee waa farqiga labaad farqada labaad ee xeerka komishinarka madaxawaa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee xuduudaha labada kun koob iyo labaatanka sida dastuurka qo sida dabcan lagu qoray farqada koowaad ee jadwalka koowaad ee xeerka anigoo le william ruto madaxweynaha jamhuuriyadda dalka kenya iyo weliba taliyaha dabcan iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca waxaan ku dhawaaqaya jegooyin bannaan ee lix ah sida guddoomiyaha iyo weliba shan xubnood ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee waa komishinarada guddiga madaxa bannaan ee dabcan ee xuduudaha ee i e b c ayaa markaasi qoraalka lagu soo qoray maalintii shalayto saddex ka mid ah jegooyinkaasi ayaa banaan ayaa dabcan bannaanaadeen kadib markii shaqada ay u dhammaatay sidoo kalena ay mashinadohoodii ama boorsooyinkoodii ay xirteen waxaana markaas ay kala yihiin fula jabukati markaasi guddoomiyaha ahaa halka sidoo kale uu soo raacay komishanar molu waa molu boya molu iyo sidoo kale rofesor cabdi guuliya oo markaasi lix sano ay markaas u dhammaatay xilka ay hayeen shakhsiyaadkaasi halka saddexda ee kale ayagana ay iska dabcan waa xilka iska casileen kadib cadaadis xoogan ay markaas kala kulmeen dhinacyada kala duwan ee dhanka siyaasadda sida juliana charera justin waa nyangaya iyo francis wandari halka masid iyada had weli ay ku adkeysatay sidoo kalena doonaysa inay xubin ama qayb markaas ay kasii noqoto guddiga doorashooyinka xudaha i b c laakiin waxaa markaas ku socda baaritaano weliba falal markaas lagu sheegayo inay ka geysatay guddiga doorashooyinka xudaha i b c bisha lasoo dhaafay madaxa qaran dabcan ayaa saxiixay sharciga ee i e b c wax kabedelka labada kun labaiy labaatanka ee dhigayo in sharci dejinta dhismaha guddiga oo ka kooban toddoba xubnood oo soo xulaya guddiga dabcan waa guddiga doorashooyinka xudaha i b c guddiga xulashada ayaa markaas dabcan kasoo muuqan doona sida warbixinta markaas ay sheegayaan waxaa dabcan wakiilo ka socda guddiga adeega baarlamaanka iyo guddiga adeega dadweynaha ee p s c iyo sidoo kale guddiga xeerka xisbiyada siyaasadda ee p p l c loo yaqaan ururka sharciga ama sharciyada ee l s k iyo weliba golaha diimaha ee dalka ee iyagana markaas ayaa lagu sheegay bayaan markaasi kasoo baxay in ay soo xuli doonaan iyagoo markaasi xalka keli u raadin kara sidii xasilooni wadanka mar weliba oga dhici leed waqti waliba doorashada ay dhacdo iyadoo dabcan aan lagu kala qanacsanayn siyaabaha iyo waxa markaas sida ay u maareeyaan doorashooyinka waxaana hadda dabcan waa hindisi sharciyeedkaasi la ansixiyey ayaa markaas la sheegaya in guddiga adeega baarlamaanka iyo golaha diimaha ee kenya ayaa loo qoondeeyey min laba xubnood nin waa qof dumar iyo weliba iyo nin ayaa markaas laba dhinac ayaa loo kala qaaday halka p s c p s c iyo weliba l s k ayaa hal xubin xubin markaas ay soo gudbin doonaan gudiyadaasi laakiin waxaa diiradda la saaraya golaha diimaha iyagoo sidoo kale waa guddiga adeega baarlamaanka iyo golaha diimaha ayaa sidoo kale aad loo saari doona diiradda si markaas usoo qalaqaadaan ama usoo xulaan shakhsiyaadka ku haboon si wax looga qabto dhibaatada iyo culeysyada mar weliba soo noqnoqoto ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c waxay mar weliba noqota in shanta sana markay dhammaato wakhtiga doorashada ay soo dhawaato in indhaha markaas lagu hayo guddiga doorashooyinka xudaha i b c laakiin ilaa hadda waxaa markaasi lagu qanacsanan tan iyo markii doorashada ama waa dabcan dastuurka wadanka si rasmi ah dabcan u dhaqan galay sidoo kale waa dowlad wadaajinta loo galay waxaa markaas lagu bilaabay isaaq xasan waxaa sidoo kale soo raacay wafulajo bukati oo laba mar markaasi ka qabtay dhegeystayaal ee doorashada hadda wadanka markaasi ka dhacday tii hore iyo tan oo hadda markaasi socoto dhegeystayaal laakiin hadda waxaa loo raadinayaa shakhsiyaad markaasi ku haboon sidoo kale shakhsiyaad dabcan howlkar ah adag sidoo kalena geesi ah ayaa laleeyahay in markaas looga baahan yahay oo sidoo kale aan u jixijixaynin dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda balse noqonayso mid markaasi ka madax bannaan astaanta adag hadda ay haysato markaasi ka dhabeeyo sidoo kale noqoto mid aan dheg jaraq u siin karin ama u sinaynin keli danaheeda qabsanayso dhegeysta sida warbixinta markaasi ay qorayso mucaaradka azimiyo la umoja ee xisbaysiga kenya ayaa si dabcan si kastaba ha ahaatee sheegayaan in ay ayagana markaas ay ka xum yihiin ama ay ka xun yihiin iyagoo sheegaya in sharciga i e b c ama amendment waxaa loo yaqaano ee labada kun labaiy labaatanka uu siinayo in xisbaysiga kenya kwanza gacan sare ama gacan saar ay la leeyihiin si qoto dheero guddiga hadda markaas ay doonayaan in ay ayaga markaas qoranayaan taasi wuxuu leeyahay weli walaaceeda halkaas ay sii taagan tahay waana guddiga doorashooyinka ee i e b c tallaabadaasi ayuu markaasi sheegay inay noqon doonto mid ah dabcan dabagal xoogan ay ku sameyn doonaan furi doono ama doonayaan inay waddo ama dariiqo kale ay ku furtaan ayagoo u marayaan baarlamaanka hadda jire dhegeystayaal haddaba bal waxaan isdulstaagi doonaa waxyaalaha markaasi guddiga doorashooyinka laga hadlayo inta badan inay wax markaasi qabtaan laakiin waa sida farqiga ama dastuurka dalka uu dhigayo dhegeystayaal ayaan isdulstaagi doonaa kadibna dhegeystayaasha ayaan dabcan qodobada ama ayaan siin doonaa aragtida fikirkooda iyadoo qodobka dooda aan goori dabcan usoo saari doona dhegeystayaasha si aan halkaas uga wada doonno iyo waxaa looga baahan yahay nuxurka keliya sheekada ayaa meel wax yar oo keliya ku kooban tahay dhegeys waa sheeko yar ama nuxur yar ma wax yar oo keliya ku kooban tahay marka laga hadlayo guddiga doorashooyinka xudaha i b c laakiin weli aan meesheeda ilaa hadda aan la taagin ama sida kaga hadlayaan dadka markaas khubarada kuwa siyaasadda kuwa ka faaloodo iyo weliba xubnaan hadda markaas jeegadooda ay banaanaatay iyo sida hadda loo doonayo in bal mar kale dib loo raaco dhegeystayaal haddaba markaa fiirso qodobka siddeetan iyo sideedaad ee afar ee dastuurka dalka ayaa markaasi sheegaya in doorka iyo weliba shaqada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka weliba xuduudaha ee kenya ee i e b c haddaba waxaa markaas leeyahy in komishinarka wuxuu mas-uul ka yahay qabashada ama kormeerka afti iyo weliba doorasho waa dabcan waa la kala qaaday waxaa leeyahy haddii afti loo baahan yahay waxaa markaasi qabanaya guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c iyo sidoo kale haddii doorasho ay maanta ay ka dhacayso waxaa markaas keliya u madax banaan hay-ad madax banaan u tahay wax kastana loogusoodabaa lagusoo dooranaya ama xafiis kasta oo dastuuri ah u dhisan inay tahay guddiga doorashooyinka xudaha i b c weliba doorashooyinka ama doorashooyin kasta oo kale sida markaas uu dhigayo xeerka baarlamaanka weliba gaar ahaana diiwaangelinta joogtada ah ee dabcan inta badan laga doonayo inay markaasi ay sameeyaan guddiga doorashooyinka xudaha i b c maxaa ka mid ah waxaa hadda markaasi la raadinayo waxaa ka mid ah guddiga waxay qabanayaan the continuous registration of citizen as a voters ee leeyahay waxay markaasi diiwaangelin ay diiwaangelinayaan waa diiwaangelin joogto ah ay mar waliba ku sameynayaan muwaadiniinta kuwa markaasi codbixiyaasha ah doonaya inay codadkooda dhiibtaan waa shaqadooda oo cid kale markaasi qaban karta ma lahan waa taasi waa lagu ogyahay waxaa sidoo kale leeyahay dib u egista dabcan laga doonayo in ay joogteeyaan oo sidoo kale liisaska codbixiyaasha oo aan markaasi ama la dusin karin mise aan bixi karin ama sidoo kale magacyada laga bedeli karin mise deegaanadooda la bedeli karin oo halkaas keydka diiwaanka lagu ilaalin karo iyadoo faragelin lagu sameynin guddiga doorashooyinka ayadaa taasi xor u ah oo sidoo kale ma samayn karto ama waxaa leeyahay cid kaloo samayn karta male keli waxaa ka ahayn guddiga doorashooyinka xudaha i b c waxaa leeyahay sidoo kale kale dabcan kale xadideynta ee deegaanada yula degmooyinka iyo weliba si waafaqsan dastuuriga habraaca iyadoo loo raacayo dabcan habraaca markaas siyaasad waa dabcan habraaca loo raacayo deegaanada iyo sidoo kale meelaha ay markaas ku kala sugan yihiin dadka baaxadda dadka iyo sidoo kale dhulka weyn ballaarsigiisa dhulka ayaa sidoo kale ay shaqo ku tahay iyadoo iyadoo fiirinayso xeerka dastuuriga waxuu ka qabo kadibna halkaas usoo saarayso kuwaas kala duwan dhegeystayaal waxaa leeyahay habraaca dabcan waa habraaca ama tihraaca dhegeysta asxaabta ee siyaasadda ma sidoo kale ku magacaaban musharixiinta doorashada ayaga ayaa sidoo kale doorkooda shaqadooda ay tahay waxaa sidoo kale leeyahay waa xalinta khilaafaadka doorashada oo ay markaas ku jiraan khilaafyada la xiriira ama ka dhasha magacaabista laakiin laga reebo codsiyada doorashada iyo weliba khilaafyada ka dambeeya ka dhawaaqista natiijada doorashada keliya taasi waxaa u madax bannaan oo markaas samayn karta ku dhawaaqideeda ama sidoo kale xalinteeda khilaafada doorashada sidoo kalena haddii ay duldulaalo fara badan jiraanna ayada ayaa markaas dabooli karta sameyni kartaa dhegeystayaal liskama magaca karo oo iyadoo qof marka iyadoo guddiga doorashooyinka xudaha i b c aan soo marin oo sidoo kale baarlamaanka layskama geyn karo taasi waxaa markaas fiirinaysaa kadibna u furaysa codadkeeda guddiga dabcan botalkeeda u furaysaa ama diiwaankeeda diiwaangelinaysaa kadibna ogaanaysaa waa guddiga doorashooyinka xudaha i b c dabcan shaqooyin fara badan waxaa sidoo kale ay halkan sameynaysa diiwaangelinta musharixiinta doorashada ayagaa markaas shaqo u lah cid weliba doorashada meesha dabcan doonaya inuu ka shaqeeyo ama dabcan uu ka tartamayo haddii markaas u yahay madaxweyne iyo hadday tahay xildhibaan iyo haddii sanata ay tahay waxaasoo dhan asaga dabcan guddiga doorashooyinka ayay shaqadooda tahay waa waxaasoo dhan ayay markaasi qabanayaan balse dabcan lagama tilaabsan kara leeyahay waxaa sidoo kale ay wax baran waxay sidoo kale fahansiinayaan cilmina u sameynayaan waa codbixiyaasha sidii ay ku codayn lahaayeen sidii cidka ay rabaan ama qofka ay rabaan u dooran lahaayeen meelaha wakhtiga loo baahan yahay sida qofka usoo bixi karo dabcan waxaasoo dhan ayagana shaqadooda ay tahay fududaynta kormeerka la socodka iyo weliba qiimeynta doorashooyinka waa shaqadooda guddiga doorashooyinka facilitation of observation monitoring and overlation of election leeyahay waa inay markaasi kormeerka la socodka weliba qiimeynta doorashooyinka ayagaa shaqooyinkooda ay tahay dhegeystayaal xabeynta dabcan waa in markaas la habeeye xadida dabcan lacagaha ay ku bixin karaan ama ay markaas wakiil ah musharax ama xisbi doorasho kasta dabcan waxaa leeyahay lacagta markaas ay qofka isbeengaraynaya mise uu bixin karo inta badan qofka ayaga markaas xadidayaan inta uu yahay ama intaay tahay lacagta kama badnaan karto oo qofka intaas kama sarraysiin karo waxyaalaha markaas doonaya inuu ololihiisa ku samaysto saameynta weliba dhaqanka xeerka ashaxa musharaxiinta weliba xibsiyada ku loolamaya doorashada ayaga markaas shaqada tahay waxaasoo dhan ayay soo saarayaan oo sidoo kale ka shaqaynayaan la socodka weliba ku dhaqanka shuruucda oo u baahan yahay qodobka sideetan iyo labaad waa one b waxaa leeyahay in dastuurka markaas uu xadidan yahay sidoo kale magacaabista xisbiyada waxaasoo dhan ayaa markaas ayaga soo saarayaan oo markaas la soconayaan ayagoo markaas raacaya dastuurka qaabka nidaamkiisa waxaasoo dhan ay kormeerka ku dhaqmaan ayagoo raacaya shuruucda iyo qofka waxaa looga baahan yahay inta badan oo howlahaasi ma baalmari karo mise cid baalmari karta mala xitaa madaxweynaha ma baalmari kara mise ma dabamari kara leeyahay isticmaalka digit teknolojiyada ku haboon iyo weliba habka waxqabadka howleed waxaa leeyahay waxaasoo dhan ayagaa laga doonayaa inay markaasi ku shaqeeyaan hadday tahay qaabka markaas loo codeynayo qaabka digitaalka sidoo kale codka qofka siduu u dhiibanayo iyo sidoo kale faraha si loo qaadayo dabcan dokumentyadeeda iyo sidoo kale agabyadeeda waxaasoo dhan cid kale gacan uma geli karto laleeyahay ayaga ayay markaasi gacan ka haya dabcan waxaasoo dhan waxaa loola jeedaa ama hadalladaasoo dhan waxba hadalka inigu badinayn dhegeysa waxaa loola jeedaa inay tahay hay-ad markaasi madax bannaan oo doorashada markaasi u madax bannaan tahay sidoo kalena ay hadal ay ka maqli karin madaxweynaha sidoo kale hadal aysan ka maqli karin dhanka mucaaradka balse waxaasoo dhan ay ayaga markaasi ay qaban karaan howlahaasi ayay markaas imikan sharciga u baneeyey oo ay qaban karaan dhegeystayaal laakiin markaad fiiriso khubarada kuwa siyaasadda kuwa ka faaloodo waxaa leeyahay awood xoogan ayaa markaasi la siiyey guddiga doorashooyinka xudaha i e b c waxay markaasi la mid yihiin sida go-aamada ay u soo saaraan maxkamadaha oo markaasi ciddii dembi lagu helo in ciddaasi maxkamadda dabcan la geenayo ama sidoo kale uu dembiyada marka haddii lagu soo ogo qofkaasi dabcan xeerka wuxuu qabo la marinayo haddii qofkaasi dembi lagu weynayo wuxuu xeerka qabo ayaa la marinaya dhegeystayaal waxaa leeyahay awoodooda ayaa markaasi aada dabcan u weyn oo guddiga doorashooyinka laakiin waxaa la dareensiin la mise isdareensiin layihiin habka wax ay markaasi ku maareeyaan ama sidoo kale habka wax ku qaban karaan waa tan hadda markaasi taagan oo buuqa iyo cabashadooda iyo qaydhida mar walba ay taagan tahay markaad fiiriso guddiga doorashooyinka xudaha i b c shanta sano kadib waxaa maqlaysaa dabcan kuma qanacsanin waxaa maqlaysaa guddiga doorashooyinka ayaa sidan sameeyey waxaa maqlaysaa guddiga doorashooyinka ayaa markaasi dabcan ku takrafaray ama baalmaray sida markaasi rabay inay qabtaan guddiga ayaa markaasi la musuq maasuqaya waxaa maqlaysaa guddiga ayaa gacan markaasi u gashay cid kale waxaa maqlaysaa dhegeystayaal guddiga ayaa sidoo kale imikan lagu qanacsayan siday wax u samaynayaan waa hanaanka iyo waxa markaasi dabcan dulduulalada inta badan soo galaan hadda ayaa markaasi la soo saaray oo markaasi la doonaya in baaritaana dabcan ruxii hore laga gudbo oo hadda markaasi la doonaya in shakhsiyaad hor leh lasoo saaro si looga gudbo xaaladahan iyo weliba dhibaatadan mar weliba soo noqonoqoto dhegeystayaal waxaa lasoo xulaya dabcan panelka ama dabcan waxaa soo xulayaan shakhsiyaad markaasi dhinacyada kala duwan ee markaasi ka socdo si loo dabcan loo looga dabcan loo yareeyo hadallada inta badan markaasi soo noqnoqdo ee guddiga doorashooyinka xududaha i e b c tani ayaa hadda noqonaysa wejigii u horeysay haddaba yaa soo qaadaya waxaa leeyahy guddiga xulashada ayaa waxaa dabcan dabcan ku muuqan doonaan ama kasoo dhex muuqan doonaan panelka ama kuwa markaasi soo xulanayo ay ka kala socon doonaan wakiilo ka socda guddiga adeega baarlamaanka waxaa sidoo kale ka socon doonaan guddiga adeega dadweynaha ee p a c loo yaqaano guddiga xeerka xisbiyada siyaasadeed ururka sharci waa ururka sharciyada ama dabcan kuwa loo yaqaan l s k iyo sidoo kale waxaa markaasi soo xulan doonaan guddiga ama golaha diimaha ee dalka ee ka kooban dhegeystayaal waxaa leeyahay golaha diimaha ayaa ka socon doonaan dhinaca kale hadday tahay diimaha waddanka ku nool laba ay iska soo xuli doonaan ayagoo soo xulan doonaan shaksiga markaasi ku habboon dhegeystayaal laakiin soo xulashadaasi maxay tahay su-aal ayaa halkan taallaa dhegeystayaal waxaana ay tahay haddaba shakhsiyaadkan ama shakhsiyaad noocee loo baahan yahay haddii markaasi dabcan hadda si waa si caqabadaha ku horgudboon guddiga doorashooyinka looga baxo halna oo u noqoto xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale shacabka dhegeystayaal waa tan markaas hadda la raadinayo xalkeeda in la helo dhegeystayaal waa qodobka dooda dhegeystayaal saaka barnaamijka diiradda ku saarayno si dhegeystayaasha bal aragtidaasi aan iskula gorfayno iyo xaaladaha iyo waaqica markaasi taagan aan saaka uga wada hadalno dhegeystayaal haddaba shakhsiyaad noocee loo baahan yahay dabcan oo hadda si xaaladan wadanka markaasi ka taagan ama guddiga doorashooyinka ka taagan ama caqabadaha markaasi ka horgudboon guddiga doorashooyinka looga baxo xalna waa dhegeystayaal waa qodobka labaad waxaa leeyahay xal xalna u ah xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale shacabka waad maqlayseen mucaaradka dabcan ezimio lomoja ayagana waxay sheegayaan inay hadda leeyihiin dabcan kuwa soo socda xitaa inay doonayaan inay gacanta u galaan amase gacanta ay ku dhigaan ayagoo loo adeegsanayo baarlamaanka dhegeystayaal waxaa sidaas yidhi azimiyo lawmoja saaxiibayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaasoo dhan ayaa saaka markaasi diiradda ku saarayna arrimahan barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari intana dhegeystayaasha qaadka telefoonada siin muscabow haye yuusuf arrin kaloo aad u xiiso badan ayaa jirto aan dhegeystayaasha aan la wadaageen antaan saaxiibada fursadda siin raila odinga waxa uu ku sugnaa waddanka nigeria maalmo ka hor isagoo halkaasi khudbo ka jeedinayey ayaa mar arrimaha doorashooyinka laga hadlayay wuxuu sheegay in xitaa marmarka qaar ay muhiim tahay in guddiga i b c la iska dhaafo oo la sameeyo sistem cusub oo doorashada markaas ay ku dhacdo sistemkaas wuxuu leeyahay i b c gudoomiye ayaa u weyn gudoomiyahaasi wuxuu leeyahay marmarka qaar sida kelitalisnimo ay ugu dhaqmi waxaa fiican county level in la geeyo doorashada yani i b c deegaan county walba la geeyo ha doorashada dhow county walba ay uga dhacdo wax la dhaho national tally oo bomas laiskugu keeni aysan jirin yani oola jeedo i b c chairman waxaas meesha laga saaro tusaale oo kale gaarisa ka dhacaysaa qofka halka halkaas weynanaa sidoo kale wajeer sidoo kale sida maraykan ka soo baxo waxaa la ogaanaya markaa qofka madaxweyne ka soo baxay wuxuu ku ekaanaya keliya halkaas county wajeer ama mandera bas yani sidaas ayuu soo jeedinaya arrintaas rail ruto ayaa ka hadlay iyaduna maalmo ka hor oo wuxuu leeyahay waxaasi wax soconayo ma ahan rail odinga yuusuf waxaa xusid mudan hadda i b c iyo dastuurkan hadda lagu dhaqmayo inuu asaga qayb ku lahaa in la bedelo doorashadii kasii horeysay in gudoomiyaashii xubnahan la bedelo sidoo kale qayb weyn ayuu ka qaatay marka haddana markii saddexaad waxaa leeyahay miyuu haddana sidaasii samayn doonaa inkastoo adag tahay yuusuf in howlahaasi la sameeyo sababta dastuurka in la bedelay noqon waa tahay laakiin hadda midda laisku haysto raila horan wuxuu ka qaylin jiray guddiga doorashooyinka xudaa i b c waa tii marka hore qaylo uu ku keenay tiimkii isaaq xasan kadibna xilka sidaa lagu qaaday ama kadib la fiiliyey waqti kamu dhamaan dabcan xilkaa laga qaaday oo ayaga dabcan xilka waxaa le inay doorashada kale ma qaban karaan oo haddii markii dambe la keenay jubukati jubukati marka doorashada qabtay waa labadi kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo sanadka hadda labadi kun laba iyo labaatanka asagaa doorashada qabtay jabukati laakiin marka ka hore jabukati intuusan imaanin isaaq xasan ayaa xilka hayay oo i b c laakiin waqtigaas wuxuu dabcan ku qaylinayay inuu musuq maasuq kula kacay sidoo kale si aan rabin ama si aan habbooneen inuu markaas u maareeyay doorashadii waddanka ka dhacda labada kun saddex iyo tobankii buuqa ka dhashay kadib waqtigaasi shakhsiyaadkii hayeen waxaa loo sameeyey waqtigii ilaa adigoo waqtigooda ka dhammaanin ayaa lacagtii ay lahaayeen dhammaan loo xisaabiyey ama la siiyey laakiin taasi waxaa u qortay maxkamadda haddii xilka laga qaadayo mise qayli ay ku imaato waxaa leeyahay shaqadii intay ka dhammaaneen ama contracti lacagtooda dhan baa la siinaya mushaaroodki wixii dhan gunooyinkii dhana loo dhamaystiraya kadib lacagtii baa qaadatay waa loo ogolaaday madaxweynaha wuu ku taageeray waa laba waxaa imaaday jabukati jabukati waxaa leeyahay sida dabcan waa arkaysay qoraalada sida xildhibaanka laga soo doorto dhankaas iyo rayrada iyo sidoo kale omolo iyo sidoo kale babua wino waxay leeyihiin madaxweynaha raila odinga waxaan kula talinay inuu bula jabukati xilda laga qaado baarlamaanka u badnaayeen waqtigaasi raila uu ka diiday oo wuxuu markaasi la socday madaxweynaha kadib le madaxweynaha xitaa waxaa leeyahay waa lagu qanciyey in xilka laga qaado afula jabukati saaxiibadiisa uu aqbalay laakiin raila diidaan lahay waa tii articolka laga qoray wargeyska maalin dhexdaas qoraya daily nation waa tii haddana raila ayaa diidan leeyahay wuxuu dhahay dabcan dadka hadda anagay noo dhegan nugul yihiin oo hanula daayo waqtigaas waxaa leeyahay kaarta ayuu sameeyey fula jabukati waqti walbo raila u waco uu imaanaya uuna la hadlaya leeyahay laakiin ma la fahamsaneen qorshaha iyo waxa u qorsoonaa markaas waxaa leeyahy dabcan uu ka degmaday ninka fula jabukati laakiin arrimo fara badan ayaa jireen leeyahay oo xisbiga o d m dhexdeeda lagu sameeyo fula jabukati waqti uu doorasho u taagnaa ama xil u taagnaa inkastoo uusan helin dabcan xildhibaan ayuu u taagnaa waxaa leeyahay waa hurguf markaasi mar hore soo bilaabatay oo midda hadda bilaabata ma ahan haba ahaatee laakiin hadda waxaa laleeyahay wafula jabukati saaxiibadiisa way bixeen waqtigooda ayaa dhammaaday hadda shakhsiyaad cusub ayaa imaanayaan shakhsiyaadkaasi hadda loo fadhiyaa yaana loo baahan leeyahay xal ma u noqon kartaa mucaaradka waa kow xalna ma u noqon kartaa shacabka kenyaanka ama kenyaanka ah mar walba iyaguna doorashadan ku dabcan waxaa kala geeyaa siyaasiyiinta inta badan waxaa leeyahay dabcan guddiga doorashooyinka kuma qanacsaneyn guddiga doorashooyinka qof dabcan faragelin ayaa lagu hayaa guddiga doorashooyinka dabcan cid bay garab siinaysaa guddiga doorashooyinka arrimo ayaa qalad samaysa guddiga doorashooyinka sistemkeeda la gala guddiga dabcan hadalladaas ayaa bateen waxaa leeyahy laakiin awood fara badan ay haystaan haddan u akrinaya dhegeystayaasha awood fara badan ay haystaan oo sidoo kale aan lama taabtaan ah aan la faragelin karin waa sida maxkamadaha oo kale waa hayad madax banaan guddiga doorashooyinka waa guddiga madaxa banaan independence waa guddi madax banaan oo wax walba qaban kara ayay yihiin laakiin waxaa leeyahay taas ayaga isma tusaan oo weli waa dabcan waa laga hoos shaqeeyaa waxaad isweydiina muscab ayaa ah shakhsiyaadda noocee ah ayaa loo baahan yahay si caqabadaha ku horgudboon guddiga doorashooyinka xududaha i e b c looga baxo xalna u noqon karto mucaaradka ogow haddii lagama tega ayaga meel looga tegi haddaw yuusuf waa durba waa maqlaysay in leeyahay waxa uu soo dhoobadhoobayo waa mid uu doonayo gacanta dad uu gacanta asaga la wato ka sida markaas fikiraya hadda azimiyo Ay leeyihiin, laleeyahay ah.
ee qora- ee qoraalada ay soo qorayaan Sax.
gacanta ayuu rabaa inuu ku dhigto waa durba way bilaabatay laakiin xal u noqon karto mucaaradka iyo sidoo kale dadka shacabka kenyaanka ah Mhm.
marar badan yuusuf eh, dhegeystayaashan aadi doonaa laakiin xitaa william ruto oo isagu waan ogsoonnahay markaasi deputy president ahaa Aad iyo aad.
oo madaxweyne ku-xigeen ahaa Mhm.
geeskana la geliyey Mhm.
oo ololo ku jiro Aha.
ayaa mar walba wuxuu dhihi jiray i b c xitaa Mhm.
walaalka oburu odinga u dhiibo u dhiiba haddaan rabtid.
aad iyo aad anaga waan ku qanacsannahay Mhm.
waa yani waxyaalaha bu dhihi jiray marka Waa dabcan waqtigaas waxaa leeyahay wuxuu ku qancinaya raaila asxaabtiisa ku qancin lahay. waa tagtis siyaasad dabcan.
uu u degayay ama waxaa leeyahay waa farsamo uu u ciyaarayay siyaasadda raaila iyo saaxiibadiisa waqtigaas wuxuu leeyahay wuxuu raalli kaga dhigay xitaa in uu faragelinaynin i e b c Xitaa Chebukati qof qaata walba ayuu kale.
yidhi.
dabcan markaas waxaa laleeyahay waxa uu hoos ka watiyay laleeyahay jabukati saaxiiba si dhow u ahaayeen Mhm.
kadibna waxaa leeyahay xeelad ayuu ciyaaray ama jar ayuu ciyaaray wuxuu ogaaday ninkay aad iskugu dhow yihiin waa fula jabukati Aad iyo aad.
wuxuuna ogaaday inuu yihi- uu yahay musalia mudavadi iyo sidoo kale Mut- moses Wetangula.
watangula Mhm.
moses watangula waa seedi ayay kala yihiin laba gabdhood ay kala qabaan Mhm.
oo walaala dabcan leeyahay dabcan waxaa leeyahay moses watangula gabar asaga la dhalatay ayuu qabaa fula jabukati Mhm.
waa seedigiis marka ninkan waa yahay marka waxaa leeyahay halkaasuu ka galay waa kii marka hore dabcan warbixin la soo saaray la sheegaya in xitaa teenada f- warqadaha as- eh, dabcan la tigaranaya ee guddiga doorashooyinka ee kambaniga la siinayay waxaa leeyahay kambaniga xitaa Qandaraaska.
qandaraaskaasi Mhm.
waxaa markaasi la siiyey ay dabcan oo ful- eh, ninkan laleeyahay moses otengula moses otengulana wuxuu markaasi hoos imaanayay ama hoos imaanayay xisb eh, dabcan eh, kambanigaasi inay soo saaraan oo dalka dibaddiisa oo dalka dibaddiisa laakiin waxaa leeyahay teenadaas waxaa bixiyey Jab- ofula jabukati Waayahay.
dabcan wax badan buu soo saaray waqtigaas Yuusuf.
hadda laakiin waa laga soo gudbaa laleeyahay Aha.
hadda waxaa loo baahan yahay weji hor leh isbedel hor leh ee i e b c sidii i e b c da hore loo yaqaanay ma ahan waa maqlaysa n t v xalay- dabcan waxay sheegayeen dabcan mid ka mid ah wuxuu aad uga warramaya xaaladda oo waaqica markaas looga baahan yahay i e b c iyo wejiga hadda looga baahan inay la imaato iyo waxa shakiga inta badan ayaga ku keento ay uga bixi karaan ayaga muxuu dhahay istifeen karaan ayaga is- hadda eh, waxa ku socdo ayaga iska saari karaan uu dhahay cid ka saari karto mucaar- mucaaradka kama saari karaan sidoo kale madaxweynaha kama saari karto mise xukuumadda kama saari karto hadda ayagaa looga baahay inay iska saaraan hadda waxaa lasoo xulay muscabow waxaa laleeyahay oo dabcan aad arkaysay oo hadda loo fadhiyo laleeyahay waxaa soo saarayaan guddiga waxaa soo xulanayaan eh, waa lix markaasi ka so- waxaa leeyahay wakiilo ka socda guddiga adeega baarlamaanka ee- ee- ayaa ka socdaan guddiga eh, dabcan iyo adeega dadweynaha iyo sidoo kale guddiga eh, xiriirka xisbiyada siyaasadda iyo sidoo kale ururka eh, siyaasiyiinta ama kuwa sharciga oo ururka sharciga loo Law yaqaano L- Society, eh, okay.
dabcan loo Society, lsk kuwa loo Mhm.
yaqaano iyo sidoo kale golaha diimaha ayaa hadda soo xulanayaan oo isla fiirinayaan oo isla eegayaan bal qofkee ku habboon qofkee u qalma qofkee waxaa leeyahay qofka kartida leh qofka sidoo kale go-aanka adag iyo qofka geesinimada ah ayaa hadda loo baahiyay i e b c waa i e b c waxaa leeyahay wax walba iska indhitiri karo si oo uga dhabeeyo madax banaanida guddiga doorashooyinka xudaa i e b c waata dhegeystayaasha iminka qadka telefoonada siinaynaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Eh, dhegeystayaal haddaba eh, shakhsi noocee ayaa loo baahan yahay haddii dabcan eh, si caqabadahan ku horgudboon eh, guddiga doorashooyinka looga baxo xalna u ah mucaaradka iyo sidoo kale dadka shacabka ee ayaga codbixiyaal ah murilo buuq iyo qayle markaas ay guddiga doorashooyinka ay la kulmaan dhegeystayaal eh, xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale dhanka shacabka dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha soo dhow walaal magacaaga
waa cumar ganay ninku magadheer jaanja waan kaa soo wacayaa lagdheera soo dhowow cumar
iyo aad anaga waa aniga maonigayga hataan hor u galo horta guddigan i i b c waxyaalaha dadka wareeriyeen ee khaatiba aan ka taagannahay hataa kolay electionba inaan la ridin baa maaragtay yaa yay u dhowda waxaas kama hadlayno cumarow maxaa ka hadlisaan waxaan ku leenahay fahan shakhsi noocee hadda loo baahan yahay oo caqabadaha ku horgudboon guddiga doorashooyinka xal u heli karo mucaaradkana Exactly.
dhibaatada iyo xaaladahan ka saari karo shacabkana waa tahay cumar wuu mahadsan yahay dhegeystayaashan isfahanno dabcan Aad iyo yuusuf aad, aad iyo aad yacni guddiga maadaama waqtigiisuu Mm, uu dhammaaday dhammaaday.
boosas la soo xaysiiyey Mhm.
la doonan doono shakhsiyaad cusub shakhsiyaadkaasi kuwa noocee ay kenyaanka u baahan yihiin mucaaradka u baahan yihiin dowladdu iyo dalka u baahan yahay si isqabqabsiga uu u dhammaado maadaama doorashooyinkii ugu dambeeyey ilaa afar shan doorasho ee dalka ka dhacday dhammaan natiijada labada dhinacba si is-ogol ah aysan ugu qancin shaksi noocee ah ayaa hadda loo ama baahan yahay shakhsiyaad dabcan noocaa loo baahan yahay laakiin inta qofka ugu weyn hadda ayaa inta badan wax waliba go-aan gaari karaa oo sidoo kale ka adkaan karaa doorashada laakiin shaksi niica noocea loo baahan yahay si caqabadahan ku horgudboon oo meesha uga saari kara u saafiye dabcan waxyaalaha dulduleelada dhibaatada iyo waxyaalaha hadda lagu xanxanmanaya i b c oga saari karo waa qof cusubn baa laga hadlaya kuwa kuwii hore way tegeen sidoo kalena halna u ah mucaaradka dhegeystayaal iyo dadka shacabka dhegeysta muscab
star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa maxamed galka etoobiya kaala soo hadlaya waan ku soo dhaweynaynaa maxamed barnaamijka gudagal
barnaamijkan u gudagala Mm,
horta waxaa waaye soomaalida waxay dhahdaa sabuul laba sano ma sin maxaad ula jeedaa
midka hadda oo mucaarad in maxaafid ah hadda isaale moogtahay Mm,
haddii oo guddi loo sameeyo oo nimankan hadda madaxtinimada haya ay helaan mm,
kana saan unbaad haddana ay u qaylin hayaan oo waxaa waa la- waa la gejisi intay ka booda ay dhahan mhm,
haddii mucaaradka helaan haddana kii kale sun saanan u taagan yihin mhm,
marka waxaa loo baahan yahay sida hadda aad ka tegiseen qolo kala dhexdhexaaysa oo cidba aan cid xaggeedaba la saarin oo doorasho xuri xalaal ay noqoto
iyay noqon karaan dadkaas
dadkaas aniga meel iga keena ma baqaan haye
waayo dadkii waa isku dadki haye
dowladna ma- mucaaradii muxaafid waa labada waa un leedahay moogtahay dadkii waa isku dadkii baa leedahay
dadki waa un isku dadka in dadkaas meel laga keenaa ma aqaan inay dhegeystayaal sheegi doonaan moogi laakiin waxaa loo baahan yahay shaksi noocee loo baahan yahay hadda shaksiga loo baahan yahay shaksiyaadka loo baahan yahay maxay noqon karaan
shaksiyaadka loo baahanya waxay noqon karaan dad la soo xulay oo maxaan ku raa daa labada guddiba la dhaha maku qanacsantihi maxaa waxaa lagu soo xulay maxay muxuu noqon karaa qofka markaa
waxaa lagu soo xulin karaa cadaalad inay ciddo dhinaceedaba ay u janjeerin oo ay cadaalad ahaadaan oo maxaan ku raa daa waxay dadweynahaas kenyaanka ay meesha ku soo qoraan waxaan ahayn ama u leecaninba Mm,
marka aniga moonigayga meeshaasaan ku dhuftay waa mahadsan tahay galti star f m hallow halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
mascad ismaaciil saaxiibkay saaxiib waa insaana waanu kaa qaadnay muscab dhe muscab mascad baa i tiri mas baad noqota horta wardeeniyo magaca iga halays adi iyo yuusuf bakadbo Mm, horta waa insalaamahay waa xuseen faliir xagar jirin waanu kaa qaadnay xuseen
walaalow haddee aan u gudagalo Mm,
cadaalad horta mala heli waayo
waa su-aasha aan idin weydiinayno taan u horeyso waa taa cadaalad la-aan horta dal iyo dowlad midna ma dhaqmo waa yahay
midda ugu horeyso waa cadaalad cadaalad allahna siiyo haye
duqan laba duqeyb horta haddii meesha laga ilaaliyo oo wax ay bishiba laga ilaaliyo oo banaanka ay ka maraan Mm,
allow haq la helo
yaa ula jeedaa
waa waa duqanka baati ah iyo ruto kibaki ah
maya odaygan qaylida badan aw rayla reela dheh haye nacantan billah haye
labadaas hadday dhinac ka maraan oo waxaan ay iska daayaan oo inbiyo iyo wixii un ka hooseeya un loo dhiibo laakiin ma suurta galayso oo labada qof ee meesha ku hardamayay iyaga waaye waa in markaasi ay ka qayb qaataan
taadi ha la iska raaco marka ruto wixii wasuun ha la iska raaco haye
ruto un baa harta inuu dhintaba mooyay inta hadda kenya ka soo hartay egan asaa hogaanka iskale haata hadduu soo istaagin allaha ka dhigay waayahay shaksiga i e b c ama doorashooyinka shakhsiyaadka la doonaya kuway yihiin yacni qof sidaas iyo sidaas iyo sidaas ah ayaan kaa rabnaa ma horta ma helaayo ma ogi mm,
haddaan he- aan ka dhawaajiyo mm,
wax isgarab maraw lama arkin haye
nin horta waddan kale laga keen mm,
kenya waxba uma qabanayo haye maxaa ula jeedaa
waxaan oola jeedaa ninka kuusi wadanka uu maaha lasoo doortaba kor markii lagu soo qorshoonayo waa nin lasoo gatay haye
dibi ma maqasha adi lasoo gaday mm, lo hadii loo dhigo dibigaas looda jeeska ku kicin haye
kii looda ka dhasha Hmm.
sankuu ku kicin haye
sanka maartay saa owgu gunjinoo sacaa fadhiya sankuu ku istaajisan waa yahay
kana jeeskii buu dug ka fin haye
kaa nin lasoo gatay waayo horta asaga waxaan u malayn kor wixii laga keeno waxba kuuma gela haye
nin wadanka ka dhashay Mm.
oo cadaalad la lagula hirto cadaalad la mari Mm.
wadanka ka dhax- ka dhashay wadanka ka akhristay ninkaan nin aan ka ahan oo kenya maanta cadaalad u samayn kara lama soo hela waa tahay aad baa umaqsan tahay waxaan kale ee duurka laga keenayo Mm.
waa dibi oo lasoo gado looda loo dhigo la yidhaahdo koox si camal ahaan ha iskaga jiro looda la yiri maahin laakiin hadda ma u malaynaya inuu jiro qof i b c ee ka tirsan oo dalka dibaddiisa ka imaaday hadda maantadan aad iyo aad
yaa midda way way lacag xiran tahay waxaan wax gacanta iskaga haystaan kuwa hadda noo dambeeyeen waa yahay
marka abow ani waxaan ku dhihi lahaa oo hadda fikradayda onigayda markaan ka dhigta nin wadanka u dhashay cadaaladda la marsado haqaani ka tagayo ninkaasi tu nin uu ku dhaama laakiin dibadda haddii loo kaco dheer qoqsi iska dhikaasan aniga ay aragtidayda weli aadan tahay waana ku salaama waa mahadsan tahay star f m hallow
halow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
sacabo waan ku salaamay waa xareedka mudi waanu ka qaadnay xareyd soo dhow
waan dhowahay barnaamijka waan la socdaay haye haddaan horay u galo Mm.
horta shaqsiga loo baahan yahay waa shaqsi sidii wafuula jibukati oo kale ee nin geesi oo firfircoon kow
iyo horta loo baahan yahay haye nin dalka iyo dadka kenya u turo Mm.
oo arrimaha dhacayaan oo naxo ogaan u eh Mm.
waa loo baahan yahay waa yahay
marka nin dhinac u jarjeero Mhm.
ama koox la safanayo looma baahno laakiin jabukati waxaa lagu eedeeyey inuu isagu eh, dad la jan- u janjeera dhankiisa
Eh, wafuula waxaa eedeeyey waxaa way maogtahay nimankan mucaaradka eh, waay nimankan mucaaradkana Mm.
hasha geela iyadaa cuni baa layidhi wayna cabaadi kow
Eh, maxaa yeelay ninkan hadda Raila eh, dhowr jeer baa la yidhaahday ninkan aan eh, aan xilka ka tuurno asaa diiday Mm.
asagana waa waxa calcalheen oo un asaga waa tahay
marka Wafula Chebukati doorashada ugu dambaysa ani saf fiican baan u dhegaysanaya khudbada saacad saacad buu usoo gudbinaya waqtigii ay doorashada socotay kowde Mm.
ninkaas nin geesi ah oo haliyey buu ahaa nin sidiis oo kaleetaa loo baahan yahay marka waa tahay
marka waxaan leeyahay ninka eh, nimankan hadda eh, kooxaha ama guddiyaasha loo xil saare inay soo xulaan Mhm.
nin sifihii wasuula jibukati leh in la soxlaan ani rabaa aad Ilaahay oo- waana ku taaban aad oo mahadsan tahay istaagale star f m hallow hallow raadiyaa ka dheerow fadlan soo dhow ka dhe- ka ka gudub star f m hallow
helo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa muuse dhibad oo kaa subaxayo gaarsa muuse soo dhow
waan dhow yahay haye haddii aan barnaamijka u guda galo mm
horta village bakati waxaa la leeyahay maarata xilka egan waa waqtigiisa uu dhamaa soo maa
kal hore
marka egan waxaa loo baahan yahay nin meejaas la geeyo iyo eh, xubnaha kale ee lixda ahaybo
marka aniga waxay ila tahay mm
horta dawlad mucaarad la-aan ma noqoni karto waayo mucaaradka waa muhiim mm
marka aniga waxay ila tahay xisbiga rayla mm
mid ka mid indii la soo xulo mm
meejaas la geeyo meeshe
la geeyo village bakati nin oo dadka maarata iska dhicin karo oo geesi ah xisbiga o d m haddii lasoo xulo soo nin xisbiga ka tirsan ma ahan siduu garsoor ku noqonaya
maye nin oo waxaan ka wadaa macnaha maaragtay oo wax walbo si wafula jabukati oo kale iskaga dhicin karo dadka oo dhanbu haye
haa waa
Saasay ila mahadsan tahay.
tahay waa yahay star f m hallow waa ka xumahay saaxiibkaasi asna marka laqadka ayaa ka heeliyey tobanka markay saacad soo dul istaagto warka barqanimo aad maqli doontaan daqiiqadaha soo socda inta si kor dhegeystayaasha aanu siin doonaa fursadda bal iyaguna fikradahooda kala duwan siday noola soo wadaagaan star f m hallow hallow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
arrintan aad ka hadlaysiin waa guddigii hore ee jibukati uu ahaa jermanka oo waktigiisa dhammaaday oo ninka ninkee haddana meesha la geyn rabaa miya magacaaga inoogu bilow
waa cumar ganay oo mar labaad soo noqday haya ganay dabcan qofka ama shakhsiyaadka loo baahan yahay ee xubnaha guddiga i b c ilaa lix qof ayaa hadda boosaskoodu bannaan bal inoo sheeg qof ama dad sidaas iyo sidaas iyo sidaas oo dadku isku soo dhoweyn kara oo lagu qanci kara natiijadooda
aad baa u mahadsan tahay niyow horta aniga hadda waxaanun dhihi lahaa horta dadkan hadda markaan fiiriyo doorashada iyo qaababkeedii iyo sideedii iyo dadkii maamulayay horta qofkaa isagaa qof la heliba ma ahaan dhihi lahaa laakiin meesha qofka la geenayo qof horta maalqabeena inuu ahaado waay yaa qof maalqabeena waa inuu chairman i i b c noqdo maxaa maxay tahay sababtu maalka maxaa kaga xiran booska waan soo wadaa haye
inta badan dadka waxaa dhuminayaa laaluush iyo nimankan doorashada raba oo dadka lacag loo sordahayaan qof lacagtaa isagaa ka madax bannaan oo maalqabeen oo isaga isku filan haye waa in la helaa waa tahay qof geesi ah oo fiiri i i b c waa maaragtay company madax bannaan oo madax bannaanina combaniga tixgelinhaya awoodda uu leeyahayna fahansan oo ku shaqaynhayana waa inuu noqdo haye haye
qofku way madax bannaan tahay hay-addan hay-adda hadday madax bannaan tahayna inay madax bannaan tahay ma moodidba awoodoodiiba madan fahansanaba waa tahay koow waxaa tiri qof lacag leh maalqabeen haye taajir weliba taajir limiteeda haye ka madax bannaan nimankan madaxweyneyaalka iyo balaayada doolahayaan shiri maantana ay la hoos ordahayaan waa yahay yaani qof isku filan waayo maad garanaysaa ka labaad qof geesi ah geesi ah haye go-aanka asaga qaadan karo waa tahay
fahansanna madax awoodda uu leeyahay hay-addan inay hay-ad madax bannaan tahay oo wuxuu rabaa maxaa la dhihi jiray awooddiisa isaga ah siday u madax bannaan tahay u fahansan qof ah waa tahay maad i fahantay aad iyo aad
anugu horta waxaan dhihi lahaa maadooyinka qofka waa in laga helo labadaa maado oo iskulansadee waddanka dibaddiisa qofku maa laga keenayo lagama keena waxaa laisku haysta qof waddanka dibaddiisa qof laga keenaayo ma jirto sax
qof waddanka qof xisbi ka tirsan oo meeshii la geyna ma jirto maxaa yeelay waxaan raadinayna waxay ahayd cadaalad sooma hagaag
wax lagu qanco oo xisbina ahayn meel lahayn sooma ahayn anu waxaan leeyahay labadaa maado qofkii kulansado qofka isagaa midda saddexaad aan ku daray waxaa waaye qofku inuu qof maaragtay cadaalada cadaalad cadaaladaasna waxayba ka imaan hadee waxa uu haya xilka xaqnimadiisa iyo qaabka uu leeyahay iyo awooddiisa iyo waxaasoo dhan qof fahamsan inuu yahay ma garanaysaa waa tahay aad baa mahadsan tahay labadaa maada waddanka maaragtay anu hadlay maal iyo geesinimo thank you aad baan ku ku salaamay waayahay yuusuf qof bilyooniya hala raadiyo
waasi yahay laakiin waa fikir aada suurtagal ah no aan socon kara markaa fiiriso yuusuf dadka lacagta le iyagu waa wax ka lacag jecel malahan saas ugu
laakiin haddii nin baan meel geyso alaga si fudud in lagu gaqato aad iyo aad laakiin waa meel dabcan meel firo dheenu meel ka fiiriye oo arka bal haddii nin maal qabo oo wax aqoon leh sharci qaano horkar leh geesi ah meesha loo helo wuxuu leeyahay isaga dabcan meeshaasi qofkeedii waa la helay sax
bal dhegeystayaasha kale qaadka telefoonadaan siino eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka xigaa kale waa ka xumaay qodka ku daahay dhegeystahaasi saaxiibka kalan siinaya walaal soo dhow barqa wanaagsan walaal qodka kaaga go-aya waa tahay dhegeystahaasi qadka ka gooyaa ka xumaya mar kale soo beegsan soo dhow walaaleh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الله محمد إبراهيم وقاصة وعلي كونتي مررع سودو إن هذا واد ومقلي إن مدحوين روتو وحيسي قديم دور شويك laakiin aqb- laakiin ma aqbali doona ayaa- ay- ayaa laleeyahay eh, Raila Odinga madaxa mucaaradka oo uu aad uu aad iyo aad u dhalisan yahay eh, arrimihii doorashooyinkii la qabtay eh, sanadooyinkii u dambeeyey
maxamed oo barnaamijka la socotay Eh, aad u aad waa la socday waxaan ka hadlaynaa shakhsiyaad noocee loo baahan yahay hadda guddiga doorashooyinka i e b c haddii Jof- fula jabukati professor cabdi guule saaxiibadii ay shaqada ay u dhammaatay ka tegeen shakhsiyaad noocee loo baahan yahay xal u heli kara xaaladda waddanka ee siyaasadda iyo sidoo kale mucaaradka iyo shacabka
ha waxaa loo baahan yahay shaksi dhexdhexaad ka noqon kara doorashooyinka eh, mucaaradka iyo muxaafadka mhm oo isku wadi kara eh, danleyda siyaasadeed haye si eh, uu u noqdo qof dhexdhexaad ah eh, maxaa fiican in laga laga yacni la- lagala tashado mucaaradka waa tahay qofka marka noocuu noqon karaa lagu soo xulanayo
waa qof yacni karti leh oo daacad ah mhm
oo lagu kalsoon yahay labada dhinacba marka waxaa hadda raacisay in mucaaradka lagala xaajoodo ama oo lagala tashado maxaa ula jeedaa waa kacma maxamed qadku ka baxay waa tahay dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa laakiin hal daqiiqan dhegeystaan siinaya walaal hal daqiiqa haysataa soo dhawow
السلام عليكم waalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
تعال شو هو كوزلان shukran
مع لقال دوريشة سوما magacaaga
عبد أحمد سيلو cabdi oo waktigan u socdaa hadalka noo boobsii fadlan
ها هدان كده mm
يو حنقبا لو لو كاب والبينا الله يلا نن يعني مقوبة سلم أرتاي فولج بكات haye
فهي أرولين لصا نمرك كره صوت ماز haye
taas dadka lagu qanci kara maxaa yeele dhowr nin isku raa'ima noqonayin maha inta kale lagu- wax lagu qanci karo ma laha aad iyo aad
waa ka waa ku salaami shukran saaxiib haddaad mahadsan tahay dhegeystayaal si uu mahadsan yahay waan isku soo laaban doonaa iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan aynoo dabcan ay eh, ayna sugayaan doonayeen barnaamijkan ay ka qayb qaataan aragtidooda fikirkooda ay ka dhiibtaan dhegeystayaal waa qaybaha dambe dhegeystayaal aad u tiro badan baan sugaya duqeeyo waxgarad ah sidoo kalena fahamsan xaaladda sida wax u socoto iyo weliba dadka ra- shakhsiyaadka la raadinayo kuwa ay yihiin xalna u noqon karo wadanka sidoo kale mucaaradka u noqon karo dhegeystayaal wax walba ka madax banaanaan karo adkeyn karo awoodda hadda guddiga doorashooyinka xudaa i e b c ay leedahay oogana dhameyn kara astaanta ay sitaan mise wataan dhegeystayaal qaybaha dambe aan isku soo laaban doona warkii tobanka barqnimaan dhegeysan doonaa xamdi gurey dhegeystayaal wararka caalamka mawliid maxamed shuuriye hanaga dheeraanin hanaga fogaanin saaxib yaal aad ku mahadsantihiin xulashada dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybari dhegeystayaal saaxiibada nairobi ku sugan iyo nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayaan hal eber shan dhibic sagaal halka kuwa mombaaso hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada eh, tanaariba iyo sidoo kale masalaani waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal halka kuwa habaswene wajeer sagaashan toddoba dhibic saddex halka mandheera iyo sidoo kale banisa lafey ramu iyo suufto iyo beled xaawo sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal laakiin inta ka hore dhegeystayaal bar- barnaamijka dib aan ugu soo noqono sida saakay aan ka hadlaynay oo sidoo kale ah, diiradda ku saaran barnaamijka waa guddiga doorashooyinka xudaha i e b c shakhsiyaadkii xilka dabcan xilkooda ayaa u dhammaaday oo dabcan shandadahoodii ama boorsooyinkooda ayay xirteen waa iskaga bixin xafiisyada xafiiska maanta saaka ama muddooyinka u dambeysay wuu u bannaanaa waxaa loo raadinayaa shakhsiyaad bedeli doono lixda sane ee soo socoto dhegeystayaal ay shaqada la doonaya inay markaasi qabtaan talow kuwa ay noqon doonaan waxaa hadda dabcan laga hadlayaa shakhsiyaadka doonaya in ay isbeddel markaasi keenaan ama ku keenaan waxaana markaasi hadda wakiilo ka socda guddiga adeega baarlamaanka guddiga adeega dadweynaha guddiga eh, xeerka xisbiyada siyaasadeed ururka si- eh, eh, sharciyada ee kenya ee l sk loo yaqaano golaha diimaha ee dalka waxaasoo dhan ayaa hadda markaasi us u huldoobanaya doonaya in ay soo xulaan maxaa loo baahan yahay shakhsiga ama shakhsiyaadda noocee ah loo baahan yahay loogu baahan yahay guddiga doorashooyinka xudaha ee e b c si ay caqabadaha ka horgudboon eh, guddiga doorashada looga baxo xalna waa xal dhegeystayaal xal xal maxaa u taqaanaa xalna u ah xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale shacabka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan guddiga waa guddi markaasi madax bannaan guddiga doorashooyinka waa hay-ad markaasi madax bannaan sidoo kale lama taabtaan ah la faragelin karin wax waliba ayada awood u leh lacagteeda gooni u tahay shaqaalaheeda gooni u ah sistemkeeda macluumaadkeeda waxoo dhan gooni u ah dhegaystayaal taasi waxaa u baneeyey dastuurka dalka laakiin ilaa hadda waxaa leeyahay way isdareensiin la yihiin inay markaas yihiin dad markaasi madax bannaan oo awoodi leh dhegaysta maxaa loo baahan yahay doorashada waxaa maxaa looga baahan yahay shakhsiyaadka hadda shakhsiyaad noocee ah looga baahan yahay mise loo baahan yahay si caqabadaha ku hor gudboon guddiga doorashooyinka looga baxo xalna uu ah mucaaradka halna uu ah dadka shacabka dhegaystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka barnaamijka qaybta labaad walaal soo dhowo waa ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barqa wanaagsan mudan walaal waxa waaye waa malow oo kasoo hadlaco magaalada mandheera ma garat soo dhow malow
horta waxaa waaye hadda waa isjiidka waa aragtay waxaa la rabaa i b c qofku wuxuu waxaa laga rabaa waa inuu kasoo jeedo dadi oo gobol maaragtay mid kamid a wahaye
midda labaad waxaa waaye waa inuu maaragtay dikoorkiisu yahay yani waxaa waaye inuu dikoor oo ma siyaasi gelin ama xisbi oo jubilee ama odem ku jirin aa la rabaa haye waa nin diin maaragtay kasoo jeeda maaragtay muslim ama christian oo maaragtay experience leena inuu lahaado wa haye waxaa waaye tan kale waxaa waaye waa inuu isaga degree and above lahaado yani xagga tacliim haye
tan kale waxaa waaye waa inuu maaragtay nin qabiilays ahayn oo maaragtay oo dhinaxnin maaragtay la jirin haye waa inuu maaragtay qof sharci yaqaan inuu noqdo kafiifanaanaya degree ama ama master in law haye
taas waxaa waaye ismu horta waxaa waaye isjiidkii waa batay midkiilkii waxaa leeyahay kan waxaa waaye qof fiican maaha waxaa waaye dawladda ka jiraa mid qaarkood dadka qaarkood waxay leeyihin qofkaa wuxuu la jiraa mucaarad la jiraa markaan hal jeer baad horta daaloo keen waxaa waaye aadan gool noo imaada ma garan haye laakiin sharci ahaan waxaa waaye qofka adugu rekoorkiis fiican yahay oo maaragtay kaniisada kasoo jeeda ama maaragtay diinta islaam kasoo jeeda oo saddexda gobolka siyada gobolka kenya kasoo jeeda waxaa waaye waa iska caadi duqaanlay ma garat aada iyo aad laakiin waa aragtay raila mana ogolaanay wuxuu rabaa adda qof nyaanta laga soo doortay lakin asaga la jirin asaxdaa laska qabaa marka ani waxaan dhihi lahay hadda waxaa waaye parliamentary group oo maaragtay saaran ninkan olosooda waxaa waaye waa inaa waxyaaliyaa soo sheeg ku leeyahay waa inay fiiraan iyadoo inkastoo maaragtay weli hadal ka imaadi doono shukran aad baad mahadsantahay malow xigaha kale qadka telefoonka barqa wanaagsan soo dhowow
barqa wanaagsan walaal waa sacdiya magaalada mandheera soo dhow sacdow
walaalaan salaamayaa yuusuf og haye
yuusuf og guddiga madax banaan hadduu sindadaha guranayo ayba gurteen ba uuna uuna madax banaan yahay aad iyo aad hadda maba ma madax banaana hadda waxaa wadanka ah haysto oo xukumaya oo aan cid kalena aan la xukumaynin waa huutu haye ninkii meesha la keen lahaana huutu wuu ballansadoo telefoon buu kula hadlo isagoo waxaad arkaysaa berri subaxi sandada loo wado meesha la fadhiisinay laakiin saacdiyo saacdiyo laakiin hadda waxaa laga hadlaya wax yar inaad isfahnaan rabnaa wax yar qodobka dooda ka bixin adigana waxaan leenahay shakhsiyaad noocee ah loo baahan yahay hadda oo xilka dabcan qaban karo dhibaatada iyo caqabadahana ka qaba wax ka bedeli karo
horta huutu wuxuu rabaa caqabadaha inaan laga bixin oo weligeeda saan u taagnaata haddaan runta kuu sheego haye
waxaa wanaagsan dhinac kasta in dad isku dhafan meesha lagu soo xareesiya qofka ugu niyad wanaagsanaado laakiin haddaanan doonaynin inuu niyad wanaagsano oo aniga aan raadinaya ku xumeen ninkaan ballansaday huutu xaafaduu u joogaa waana arki doontaa waan isla joognaa haddaaba nafta ilaahay aan naga qaadin isagoo berisan daddiisu wata ayuu arkaya magaalada kenya waxaa xukumaa huutu huutua laga amar qaata shacab warkiisa laguma jiro a b c baan warkeeda lagu jirin dad kalean warkooda lagu jirin xukunka waxaa ku haayo huutu waa huutu ma raacilaana wuxuu rabaa si cadaalad inuu meesha wax loogu qabto waa tahay marka hadda marka shaqs oo hadda haddii dhib imaado yuusufow oo dadkaana dhibkeeda arkaan laakiin aniga la haddii dadka iga socdaan gar gar iyo gardarraba aniga ay garta isiinaya la anaa meesha geesta soomaa waad ujeeda waxaa dhacaya kulle adigana saacdi hadda i i b c waa hay-ad madax banaan ma madax banaan wax yar wax yar wax yar dhegeyso hay-ad madax banaan waaye hadda shaksiga loo baahan yahay hadda shaksiga loo baahan yahay maxaa laga rabaa see lagu soo xulan karaa isaga shaksiga isaga uu u baahan yahay shaksi isaga soo doortay waa oo shanta sano markay dhammaatay shanta kale soo socotay inuu isaga garab ay ku siiyaan rabuun buu soo dooranaya runtaa daar dadkoo dhanna waa u jeeda waxba yaa hadal lagu daalin baan dhihi lahaa soomaali hadda ka hor sheekaba sheekay keentaa gabar baa duqada sakaraad ah uu dhintay iyadoo dul fadhiso nin baa meesha imaadaale ninkii wuu ooyaalday marka haye wuxuu dhaha alla ninkii waa kaa dhintay carruurtii kula korraa markaasay gabadhi tiri anigu waan ballansanaya tiri hadduu asaga dhintaan
haye waa sheekadii oo kale asaga hadda huuti waa ballansan yaho dadkaas meesha keenaya waa dadka ilaahay ayadan ayadan ayadan ayadan yaa u ballansineed
ayadana nin bay u ballansan asaan dadka asaa soo doornaa buu ballansanaa ayuu sidoo boobar ku wanaagsantaa kulaya walaal aada maasanta gabadhaas ay maasan tahay idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bari ayadana waxaa nin bay u ballansan tahay runtan waxaa shacabka u ballansan yahay waa tahay idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal barqo wanaagsan salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa xuseen soo laabtay mar kale xuseen faliir
haa walaalo waan ku salaam horta haye waa kaa qaaday salaam bacdigeed haye
ninkii mogta gacmaa liji horta gacmaa geeljirid kor looma dhaqo ha
gacma geeljirid hoosa loo dhaqaa hoosaa loo dhaqaa haye
waxaan hadda ninkan uu suubinaya waa wax horta wacyigelin aho marka hore unbu u daadin hadhow dambena horta kiisa unbu iska marsanaya ninkan ruutoe laakiin sida hadda sharciga uu dhigaya madaxweynaha ayaa dabcan soo soo daabici karaa wargeyska dowladdana kusoo qori karaa dhihi karaa shaqooyinkaasu way bannaan yihiin waana lasoo shaaciyey hadda waxaa loo baahanya saaka keli aan ka hadlayn xuseeno waxa weeyaan shaksiyaad nooceah looga baahan yahay guddiga doorashooyinka xudaha i b c xalna u heli karaa wax walbo oo dhibaato ah iyo faragelin ah iyo mudmadow ah guddiga markaasi qabay iyo mucaaradka iyo sidoo kale shacabka
hadi ani adi hadda haddaan aslanba nin soo bixinoo dhahna ninkana wax walba kari karaa ma la yeli
haye taas lama yeelayan maayo haye
ani hadda haddaan dhaho mascad ama yuusuf fakad maja hala ii dhigo mm
isaga maan kasoo qaata ma garanaysaa haye
lagama yeelayo haye
wixii jira haddii la sheegana afka lagama gubanayo ow waa sax
kenya waxeeda waa lacag lacag ma la daan haye
haddii lacag la daayo waa la heli cadaalad marka shaksiga noocee loo baahay marka shaksiga loo baahayaan rabnaa inaan isla ogaano waxaan u fahmaa nin waddanka ka dhashay waddanka ka akrisay Mhm.
cadaaladnimo ninkaasaa ku talin wax oga dhowna ma laha haddaan la bedeli goyn ama la bedelinbo Mm. aada iyo aad shukran
marka anigu waxaan u arkaa nin hadduu waddanka ka dhashay nin waddanka lama ogolo ha
cadaaladnimona wuu ku dhaqan haye haddaan anin laiga daynin garab istaagayga oo garab istaaga ani aan garab taagna ee hoosta aan kaga jira laiga bixi ha
ninkaa wax wuu wuu qaban aad baad u mahadsan tahay xuseen faliir xagar jariir waan ku salaamo walaalow adi iyo bakadbo adi iyo mascad saaka xoolihii baa raacda miya nin xoolihii baan raaco daminkan mugta kor baan jire aw kii kuu raacayay warkayga waad maqli laheed waanan ku soo sarnaa haye haddee w- xoolihii baa biyihii ka dhammaadeen oo duurkaasaan jiray hadda ma soo laabatay maantaan soo laabto hawe soo galay inay aad ku salaamo aan wada sheekaysanane waan rabi lahaa waa tahay kaana kusoo wixi gooni xuseen faliir waa si yahay walaal soo dhawow
Wadaba.
waa ku salaamaynaa anagoo badan
Aha, kaka.
aye soo dhow magacaaga noo sheeg
Waa Fadumo ma dheerayso.
soo dhow faadumoy barnaamijka
ABC ku xisa ku ku saabsan lahay soomaa qolada loo dhiibi lahaa.
waa tahay shaqsiga shaqsi noocee ah ama shaqsiyaad noocee ah loo baahan yahay in loo dhiibo
Raydaha loo dhiibi raydaha waa la xaday laga kari waaye.
Ah, ra-iisul wasaarihii hore
Ha.
haye maxaa marka lagu dhiibaya maxaa lagu xulanaya marka ilan xulashaa loo baahan yahay maxaad ku siinaysaa hadda adiga ka faadum ahaan
Bal inuu ku qanco.
maxaa la jeedaa inuu ku qanco Isaga inuu ku qanco bal asaga ha maamulo ha loo dhiibi.
yacni waxa gudaha ka Waa dhex waddan- Ya, ila- ila macnaha waxaa loo jeeda waxuu gudaha ka dhex jiray miya mise ka dhex socdo
waxa gudaha ka dhex socda ninka qaylada daasoo lagama wayin meel walba kuma qanci waayo.
haye
Isaga maamul ha la dhaha bal inuu ku qanco.
ah shukran faadumo way tahay maasan tahay faadumo mandheera xigaha kale qadka telefoonka soo dhawow ah salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
Eh, anigu waxaan leeyahay ninka noqonaya eh, guddoomiyaha ha
waa in nin muslima laga dhigo ma garato oo aan soomaalina ahayn dadka soomaalida u abnacamahayn oo laakiin kii waagii hore laga dhiga soo qaylin la- kii la geliyey ma ahan ukaadiyo hawshaas wasma ogeyne nin soomaaliyana waa inaan laga dhigin kuwa soomaalida u egna waa inaan laga dhigin oo qof jecli soomaali in laga dhigin qof u egna laga dhigin
ah qof soomaaliya u dhashay waa inaan laga dhigin kuwa suurad ahaan u egna waa la yaqaana aan laga dhigin maxaa yeele musuqooda wuxuu ka daran yahay kuwa gaalada xakan musuqa haye
waxaan rabi lahaa haddiise dhinaca kale laga dhigayo dadkaan kale aha
nin cad oo dibadda laga keenay sida kirigla ninkii ninkii South Africa laga keenay two thousand eightkii ha ee baaraya khalaasii doorashada ninkaas oo kale in laga dhigo waxaan kale wax la aamini kara maaha marka adiga kan adiga marka kan adiga kan cadaanka ee ku raali qabta raali ka tahay inuu dabcan ku maamulo Aniga maamul waxaan ku yidhi nin cad aan ku yidhi haddii la huray baan ku yidhi dhinaca kale ha nin cad oo laga keenay meesha ku sukoy South Africa ka yimid ha waxaan kale wax la aamini karo midda kale ruuta marka waa isaga xayeysiinayo asagu ma ma ma ma ma waxa weeye guddiga doorashooyinka ma uu kamid yahay maya dastuurka qoraya inuu madaxweynaha keli uu ku dhawaaqi karo gas- wasa- wargeyska ga- dowladda uu kusoo qori karo soo celitaanka asaga ma leela haye aa berigii moorigii kibaaji waa asaga madaxweynaha magacaabi jiray aad iyo Moy.
aad haye laakiin hadda ma jirta waxaas dabcan wa- waxaa waxaa haye ii wata waxaana kuu sheegaya doorashada soo socota ha
haddii uu ruutasaan wax kusii wado eh, inuusan waxba helayn waa ogi ha haye wadankaa waa wadankaa waa u mujallafay haye Qofka alla war ma qof gaari ka jooga fiiri qof gaari ka degan ha
ma waxa um, eh, waxa koobaad oo lagala hadla ma waxaa weeye eh, abuur iyo waraab haye waxa uu yaqaano ka ganacsada oo u eh, maaragtay waxa koobaad u eh haye dadkii oo dhan wuxuu kala hadlaya waa nin la kala dadkii oo dhan wuxuu kala hadlaya abuur iyo iyo caano iyo waxaasoo dadkii oo dhan kala hadlaya dadka waxay ku nool yihiin soo ma aha dadka waa la kala yaqaanaa asaga beelihiisa be- waxaa laga abuurtaa oo waxa koobaad ka eh beer haye laakiin dadkan kale waa ganacsada ha adduunkii doolarkii maanta xaguu maraya
haye saddex iyo toban kun iyo boqol iyo toddobaatan shilin buu saaka maraya boqolka doolar Ha- ma- shalac meeqa u ah yo wuxuu sheegaa marka ayr cali soo aad dood maasan tahay shukran Salaamu.
wasab
waa yahay calasow mahadsan yahay gabagabada soo gaarnay Saaxiibada way Wuxuu mahadsan leeyahay yihiin.
waa in qofka dibadda laga keeno qof cadaan ah Eh.
in laga keeno oo doorashada uu maamulo waxaa kaloo ku ducuna waa musuqmaasuq nin soomaali ah Eh.
ama soomaalian uga keen Eh.
xitaa in laga dhigo wuxuu kii dhigo waa- waa- kii kii venezuelaga muxuu ahaa jose carmago miyuu ahaa Aga- magaciisa?
kii South Africa Eh, eh, venezuela waa Venezuela sax daban aad iyo aad ninkaasi bay azimiyo ku eedeynaa inuu doorashada iska wata eh, 2022 aad iyo aad saaxiibadu mahadsan yihiin dhammaantood dabcan fikradahoodan uga mahadcelinaynaa barnaamijka hogaanka halkaas kusoo gabagabeynaynaa waad ku mahadsantihiin inaad dhegeysataan sidoo kale aad qayb kusoo noqotaan barnaamijka kulanka xigiyo beriti aanu dib u kulmi doonaa arrimaha qoyska intaasi ku hor iisuba kadib mustac ismaaciil oo idin wadale sidaasi nabadgelyo